ahlan wasahlan marxaban bikum salaamu ullaahi calaykum waraxmatuhu tacala wbarakaatuhu dhegeystayaal kulantii waana wanaagsan idaacadii star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal taarikhda waxay ku beegantahay ama ku asteysan tahay tobanka bisha koob iyo tobnaad ee novembar sanada labada kun koob iyo labaatanka waa maalin arbaco ah waa maalin xaalada dalka barnaamijkan ku egno kuna firan barnaamijka hogaanka ah oo soo xulibah idaacadda star f m aad ka dhegeystaan waqtiyadan xiliyadan oo kale dhegeystayaal barnaamijkan waxaa daadihinaya nila socodsiin doona anigoo ah yuusuf bakat isla siyaasadda kama marna barnaamijka dhegeystayaal inkastoo in muddo ah aan kala maqnayn laakiin dib aan iskugu soo laabanayna dhegeystayaasheena sharafta iyo qaayaha qadarinta mudan oo aan markaasi heebada saaxiibta aan ku wada noqna dhammaantood dhegeystayaal aana saaka barnaamijka diiradda ku saarayna kaga hadlaynaa arrimaha markaasi dhanka siyaasadda ah iyadoo markaasi walaac fara badan iyo weliba intuu safarkiisa u bixin madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto saddex maalmood uu ku tegay wadanka dabcan waa dhankaas iyo kountida dhankaasi waa gobolka nyanza halkaasoo booqashadiisa dhanka siyaasadda uu geynayo oo iyadoo sidoo kale qaar ka mid ah xulafadiisa waa kuwa dhanka siyaasadda ay ku wehelinayeen saaxiibayaal waxaana markaas madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto shaki uusan ka qabin sidoo kalena marka hore laakiin hadalhayn fara badan ay ka taagneyd muxuu sidoo kale kala kulmi doonaa dhanka kisumu waana meesha ay ku badan yihiin taageerayaasha ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga waana halka marka xuduntiisu ay ku duugan tahay dhanka kisumu waana meesha keli ah markaasi dhanka siyaasadda dhaqdhaqaaqeeda xoogan ay ka taagan tahay oona markaasi cid kale lasan looga shakin karin ama sidoo kale cabsi ee laga qabi karin in cid kale markaasi ay siiyaan dhanka kisumu waana madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto waxaana sidoo kale u xirta dhexda uuna sheegaya in ololihiisa dhanka siyaasadda uu geynaya halkaasi inkastoo horaan cabsi fara badan uu ka qabay oo kulamo fara badan sidoo kale shalay uu la qaatay waxyaalo fara badan dadka isku halkaas iskugu soo baxay ayuu sidoo kale la hadlay taageerayaashiisa iyadoo abaabulo xoogan dhanka siyaasadda uu doonayo inuu ka sameeyo dhanka nyanza waa gobolka nyanza uuna booqashadiisa kulamo kala duwan uu kula yeelan doono dadka halkaasi ku dhaqan dadka ganacsatada yaryar dadka dhalinyarada iyo sidoo kale kuwa waxgaradka ee ku dhaqan dhanka kisumu iyo weliba kuwa nyanza homa bay migori iyo sidoo kale kisumu oo shalay markaas isagoo ku sugnaa wuu kaga sii baxayaa halkaas kulamo kala duwan oo ka qaata laakiin inta kulamadaasi iyo waxyaalahaas u qaadan waxaa sidoo kale dadka shacabka halkaasi ku dhaqan uu kaga hadlay arrinta markaas aadka uu uga soo horjeeday ee warbixinta guddiga dambeheshiisiinta mideynta shacabka ee b b i da ee maxkamadaha raacfaanka maxkamadaha sare ee sidoo kale maxkamadii sare ay daaqada ka turtay ku sheegeen inay tahay mid markaasi aan u wanaagsaneyn dadka shacabka sidoo kalena ay sidoo kale ay tahay mid markaasi dadka shaki fara badan ku abuuri karto waxaa sidoo kale madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto uu sheegay intuu kisumu uu ku sugnaa inay tahay mid markaasi aan faa'iido u lahayn sidoo kalena aan usoo kordhin karin muhiimad u weyn dadka ku dhaqan dalka iyadoo sidoo kale laakiin loo fiirin karo ahmiyadda iyo weliba saamiga ay kusoo kordhin karto countiyada laakiin wuxuu leeyahay muhiimadda taasi kama tarjumayso waxay b b i da ay ahayd mid markaasi fraud ah oo markaasi lagu been markaasi dadka lagu jahwerinayay laakiin wuxuu leeyahay taasi marnaba ma doonayno waana mid markaasi la doonaya dastuurka dalka in wax looga bedelo waxa taasi ay imaanaysaa sida qaar ka mid ah ee dhanka siyaasadda kuwa ka faalooda ee falanqey waxay leeyihiin waxaa tani uu markaasi udubdhaxaad uga dhiganayay waa shakiga faraha badan ay isweydiinayeen dadka halkaasi ku dhaqan ay ahayd sababta uga hor imaaday uga soo horjeeday isagoo iyo madaxweynaha dabcan dalka uhuru kenyatta ay iyo weliba ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga arrintan ay dardargelinayeen ay sidoo kale taageero xoogan u hayeen maxay tahay sababta ugu horma taasi ayuu markaasi shaki kisumu kaga bixinayay taasi oo u muuqatay mid markaasi ay u dhowla cadeynayeen sidoo kale u sacabtumayeen hadalladiisa markuu shil halkaasi ka jeedinaya laakiin markaad fiiriso dhanka socdaa socodkiisa iyo sidoo kale halka halka sida loogu sodh waxaa soo dhaweeyey suusan wiyo oo markaasi gaadheen halkaasi kisumu kusoo dhabeey ninka iyo weliba sidoo kale asxaab kale oo xulafadiisa dhanka siyaasadda ee halkaas ay kusoo dhabeeyeen laakiin wuxuu u muuqday ku markaasi caadi ah u dareemayo inuu ku sugan yahay meel markaas ka mid ah gurigiisa inkastoo laakiin qof waliba sida dastuurka dalka uu qorayo meel walba uu ku socon karo meel walba uu tegi karo laakiin markaan fiirino jimi wenjiki asagoo horaan wuxuu u tegay dhankaasi iyo nyanza laakiin wuxuu kala kulmay dhibaato iyo caqabado xoogan halkaasi oo markaasi fajac xun uu kala kulmay sidoo kalena uu dareemay in markaasi cunsurnimo ah dadka halkaasi ku dhaqan ee dadka ula dhaqmayaan waa dabcan dadka taageerayaasha u hayaan ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga waana meelaha markaasi uu ku xisaabtamo meelaha markaasi uu ololihiisa siyaasadda xitaa aysan ku badnayn laakiin inkastoo meelaha kale uu ku warwareegto raila odinga halkaas waa uu ku kalsoonaya laakiin kalsooni intee dhan ayuu markaasi ay gelin kartaa booqashada nyanza uu ku tegayo ruto ama uu ku tegay ruto markaas markaas uu ku tegay ruto ee dhanka nyanza waxa usoo kordhin karta iyo weliba sida shacbiyadda ballanqaadyada markaasi dhanka dadka nyanza halkaas ku dhaqan oo uga ballanqaaday william ruto waxaana sidoo kale intuu halkaas ku dhaqnaa uu la kulmay dhalinyaro aad u tir badan dad markaasi ganacsatada ah iyo sidoo kale wuxuu la kulmay sidoo kale uu bixiyey lacaga meel marka uu socday socdaaladiisa halkaas uu ku wareegay shale ruto waxa uu isagoo markaas doonaya inuu kaga dhabeeyo arrimihiisa ajandaha ee weliba sida markaas ay uga go-an tahay iyo kaalinta xoogan uu doonaya inuu ka qaato dhegeystayaa haddaba intuu shalay uu ku sugnaa waxuu la kulmay gurubyo fara badan iyo weliba asxaab aad u tiro badan ee ku sugnaa kisumu halkaasoo siyaasadiisa uu ku geenaya susana wiyo oo markaas isagana adsenta ah oo ku sugan dhanka kisumu waxauu la kulmay sidoo kalena ballanqaadyo xoogan halkaasi loogu sameeyey in ay markaas isbedel xoogan ay ku dhaqaaqi doonto xukuumadda jubilee administration dabcan intay ku jirtay in markaasi hoosudhac xoogan ay ku imaatay dhanka kisumu waxaa kuwa markaasi loogu aaneynaya sidoo kalena gacan bidixeyn xoogan inaysan ahayn laakiin balse ay ahayd dhanka siyaasadda iyo sidoo kale dhanka is-afgarasho la-aanta ama is-afgaranwaaga markaasi soo kala dhexgalay iyadoo markaas halkaasi dadka ku dhaqan ay aada u taageersan yihiin sidoo kale taageerahooda ay markaas u muujiyaan marwalba oo aan markaas gabasho ay ku jirin sidoo kale leexleexasho ay ku jirin ay marwalba u muujiyaan raila omolodinga laakiin iminkan kalsoonida waxyaalaha markaas iminkan loo hadalhay waxaa ku qasbay iyadoo socdaaladiisa kala duwan uu sidoo kale ku mari doono meelo kala duwan laakiin meelo kalena uu soo maray isla raila waa dabcan waa william ruto waxaa isla sidoo kale uu muujinayaa waxaa markaas mowqifkiisa iyo ajandaha markaas dadka kale ama kawntida kale uu ku tegayo uu kaga gadayo inuu markaas go-aansaday iyo kisumu uu geeya kisumu waa meelaha sida horaan aan sheegnay raila odinga uu ku xoogan yahay taageero xooganna uu ku haysto shakina marnaba aan ka geli karin in halkaas qof kale ay siiyaan laakiin sida markaas u muuqata shalay waxay sheegeen in ballanqaad xoogan ay markaas u sameynayaan sidoo kalena ay siin doonaan kuurahooda sanada labada kun labay labaatanka muu u gabanin wuxuu u sheegay halkan in ahmiyadda weyn uu u imaaday inay tahay in uu ka codsado kuurahooda in sidoo kale ay ku taageeraan sanada labada kun labay labaatanka isagoo sidoo kale sheegay in nyanza waxyaalo fara badan ay kaga faa'iidi doonto dowladiisa soo socota ee qorsheynayso in isbeddel xoogan uu ku keeno haddaba markaan fiirino dhegeystayaal yanza waxaa iyaga markaasi ay doonayaan inay kaga faa'idaan waxyaalaha markaasi kenyaanka kale ay qabaan ama gobolada kale ay qabaan sida in markaasi korontada ee sida markaasi uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka william ruto intuu halkaasi ku dhaqnaa waan usoo laaban doona warbixinta b b i da iyo sidoo kale dabcan taageerada markaasi halkaas uu doonayo inuu kaga soo saaro iyo sidoo kale asxaabta halkaasi ku wehelinaysay iyo waxyaalaha markaasi u jeediyey raila dabcan william ruto bal markaan fiirino waxuu leeyahay tan iyo markii dowladiisa ama xukuumadda jublee ay soo gashay labada kun saddex iyo tobankii wuxuu leeyahay in isbedelo xoogan markaas dhammaan kenyaanka ay ku tilaabsadeen sidoo kale uu sheegayo in ay ahmiyadda ugu weyneed in qof waliba ama guri waliba loo geliyey korontooyinka wixii ka bilawday ama dabcan ka bilawday labada kun saddex iyo tobankii wuxuu sheegaya hogaamiyaasha in ay sidoo kale si wanaagsan aysan ola dhaqmin sidoo kalena wax soo saarka halkaasi nyanza ay ku lahayd inay markaas hoos u dhacday waana sanadihii u dambeeyey laakiin wuxuu leeyahay in isbeddelka weliba qayb ay ka tahay hanaankiisa weliba halkudhigiisa ah in dhanka dhaqaalaha isbedel xoogan uu doonayo in william ruto uu ku keeno sanada labada kun labay labaatanka waa haddii markaas loo doorto jagada ugu sare ee sanada labada kun labay labaatanka iyo weliba in markaasi taageero xoogan ay ku siiyaan dhanka dadka ku sugan dhanka nyanza weliba kisumu homabey iyo sidoo kale migori migori horaan ayay ahayd markuu u booqanaya halkaasi laakiin iminkan kisumu ayuu markaasi mowqifkiisa ajendahiisa ayuu markaas iminkan waddo uu u xaranaya waddadii markaasi mar kale uu ku laaban lahaa sidoo kale uu ku xaran lahaa uu ku siyaasadiisa uu kaga gadan lahaa mowqifka iyo ajandaha ay qabaan ay ka dhegeysan lahayeen ayuu iminkan sii gogladaday oo sidoo kale sii sharaxday waddadii saxda ayuu ku galay ayaa laleeyahay waxaa sidoo kale hogaamiyaasha uu aad ugu dhaliilay dadka weliba kuwa laga soo doorta dhanka nyanza in ay ka gaabiyeen horumarka dhankaasi oo sidoo kale gaabidkooda markaasi ay dad aad u tiro badan oo hore markaas aysan usii soconin ama sidoo kale hoosudha xoogan ay markaas kaga faideen wuxuu sheegay waqtigii ay bilaabatay heshiisyadii iyo sidoo kale wadashaqayntii madaxweynaha dalka uhuru kenyaata iyo sidoo kale raila odinga in ay markaasi waxyaalo fara badan ama project fara badan ama higsiga kisumu ay markaas raadsanaysay inay ka gaadhay waa waqtigii markaas labada kun sideed iyo tobankii wixii markaas ka dambeeyey kadib mashaariic kala duwan halkaas laga hirgeliyay taasi wuxuu keenay waa wada shaqaynta iyo sidoo kale dadka markaas in laabtooda isku caadi u noqotay markaas ay kasoo baxday dowladda dhexe in mashaariic kala duwan halkaas laga sameeyey isla wuxuu leeyahay madaxweyne ku-xigeenka mashaariicdaasi waxaa markaas kaga sii ficnaan doontaa sanada labada kun laba labaatanka uu sheegay in isbedelka ay arki doonaan indhahooda ku arki doonaan sidoo kalena imikan ay u qorshaysan tahay waxyaalaha markaas ay doonayaan in isbedel xoogan ay ku keenaan dadka ku dhaqan nyanza sidoo oo kisumu homabay iyo sidoo kale dhanka dadka ku dhaqan migori wuxuu leeyahay waxay markaas indhahooda ku arki doonaan in ay tilaabo ay ku dhaqaaqi doonaan ruto waxa uu sheegay in markaasi ay diradda ku saari doonaan dhanka beeraha iyo weliba beriisyada iyo weliba qasabka ah in ay halkaas ay dadka dadka markaas beeraha dhaqda ay ku badan yihiin laakiin wuxuu leeyahay nyanza waa dhibaato weli haysata ay doonayaan in ay weli xalkooda ay helin oo doonayaan in isbeddel xoogan ay ka helaan waa sida markaas asaga ruto uu ballanqaadyada halkaas ugu fulinayo wuxuu leeyahay qasabka waa meelaha markaasi sokorta laga soo saaro sokorta ay xoogan ay kenyaanka markaasi kala duwan ay heli karayaan waa meelaha markaasi qasabka uu ku badan yahay ama qawaaxa waxa u taqaana uu ku badan yahay inkastoo sokorta qaarkood ay uganda iyo meelo kale ka imaadaan laakiin wuxuu leeyahay wax ahmiyadda iyo weliba wax soo saarka hoose aan kaga bilaabi karo aan kaga bilaabi doono dhanka nyanza ee awood aan ku siin doono in ay xoog aan u yeelo beerahooda sidoo kalena ay kusoo saartaan qasabka oo markaas loogu bedeli karo la warshadayn karo lagana soo saari karo sokor ama sokor waxa u taqaanaa dhegeystayaal iyo beeraha dhanka bariiska ah in ay markaas heli karaan oo ay noloshooda caadi ay u noqon doonto oo shaqo fara badan ee halkaas ay kasoo bixi doonto sida markaas ruto asaguu aaminsan yahay oo sidoo kale uu markaas dadka kaga dhaadhicinaya ku dhaqan dhanka kisuum waxaa sidoo kale markaad fiiriso sida laga soo xignaya madaxweyne ku-xigeenka dalka wilimiroto yanza wuxuu leeyahay in markaasi anda sugarkane waa dabcan waa qawaaxa ama sidoo kale qasabka in markaasi iyo weliba caleynta markaasi central ka imaato in ay isku dhaf noqon doonto oo sidoo kale qayb ay kaga noqon doonto in markaas afrej ahaan lacagaha qaadan doonaan ay ku bixi doonaan ilaa iyo markii isku barbardhigo sideed iyo toban bilyan iyo sidoo kale boqol iyo labaatan bilyan ee dhinacyada sanad weliba la gelin doono dhanka qasabka ee waa kuwa sokorta soo saaro iyo weliba warshadaha waaweyn ee sidoo kale shaqa abuurta imikan shaqa abuur ahaan ah loogu sameyn doono oo sidoo kalena soo saari karaan qasabka loogu bedeli karo dhanka sokorta waxaa sidoo kale uu sheegay lacag aad u tiro badan inay ku bixi doonto in qarash ahaan dhanka caleynta oo markaasi wadamo kale loo sii iibgeyn karo sidoo kale laga soo saari karo gudaha wadanka dib loogu celin karo si ay shaqo fara badan ama lacag fara badan wadanka ay uga soo xarooto looguna sii iibgeyn karo wadamada kale waa sida markaasi ruuto uu qabo haddaba sidoo kale waxaa sida laga soo xiginaya kulankii shalay uu qabo oo markaasi ay soo baxayaan leeyahay in dhanka kalluunka ee markaasi halkaasi ay qani ku yihiin markaas ay soo saartaan laakiin wuxuu leeyahay waa loo sii ballaarinayaa oo waxaa markaasi loo sameynayaa hab istaraatiijiyadeed ay markaasi ku dhoofin karaan kalluunkooda sidoo kalena ay ku heli karaan kalluun saafi ah ee sidoo kale kalluunkooda uu noqdo mid tayo leh oo iminkan tayadii ay ka dhammaatay wuxuu leeyahay markaasi waa in qorsho aan markaasi inii dejiyo oo dhammaystiran oo wax markaas ay ku heli karaan waa habkiisa siyaasadda laakiin waxaa markaas la isweydiinaya kalsoonida intee dhan ee markaasi ay gelin kartaa booqashada nyanza ama kisumu uu ku tegey madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto maxayna ahmiyad ah ay usoo kordhin kartaa waana sidee isbedelka iyo weliba waxa uu dareemi karo madaxweyne ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga haddii markaasi gurigii ama hoygiisii loo dabamaray oo halkaasi dadka halkaasi ku dhaqan laleeyahay waa inaad markaasi taageertaan waa sidii horaan caadiyana looga bartay dhanka kisumu miyanza in markaasi shaksi kale ama cid kale ay taageeri karin sidoo kale xisbi halkaasi qof kale uu kasoo bixi karin oo keliya kasoo bixi kara xisbiga o d m iyo xisbiga markaasi raila ama shaksiga uu wato keliya dabcan dhaqdhaqaaqyada aad ku tiro badan halkaasi ma laga ogolo ee dhanka kisumu ee weliba siyaasada zaxmadeeda waxay markaasi keliya ku eg tahay ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga waana halka xuduntiisa ay ku dugan tahay waana markaasi dad aad taageersan dad markaasi ma ahan shaki iyo sidoo kale dad markaasi wax la dabamarin kara ma ahan taasi ayaa keentay in markaasi william ruto uu shalay halkaasi ku tago oo kulamo kala duwan oo la qaato wuxuuna sheegay in ballamada markaasi uu sheegayo in ay wax kaga qaban karaan waxa uu sheegay in faa'iidada weli markaas aysan ka helin dadka shakhsiyaadka qaar inkastoo laakiin hadalkaas si toos ah oo dadban u duraynin ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga hadda halkaas waxaa laga cabsoonayaa haddii hadallada markaas adag ama hadallo markaas naxaf leh ama hadallo dhibaato keeni karo in markaas asaga dhibaato ay soo gaari karto ilan dadkaas uma ogolo in raila odinga wax markaas uu soo gaaro ama sidoo kale laga hadla afaara markaas cusub laakiin wuxuu u muuqatay intii kulankiisa u socday in markaasi dhinacyo fara badan uu kaga hadlayay sidoo kalena uu kaga hadlay hanshek waa dabcan gacanqaadkii raila odinga iyo sidoo kale madaxweynaha dalka uhur kenyatta iyo raila odinga iyo waxyaalaha markaasi rajadooda mustaqbalka uu kaga hadlay iyo sidoo kale raila iyo ruuto waxyaalaha markaas ay ku kala aragti duwan yihiin siyaasadooda mustaqbalka labada kun laba iyo labaatanka waa waqtiga soo socda dhegeystayaal laakiin hadafkiisa iyo weliba mowqifkiisa siyaasadeed ayuu halkaasi geeyey uuna sidoo kale u sharaxaya uuna markaas leeyahay waxyaalaha markaas haniga ku tihiin ayaa aniga markaas doonaya in aan isbedelo ku keeno ruto intuu uu ku sugnaa halkaasi wuxuu sidoo kale qayaxay ama sidoo kale sheegay caddeeyey in markaas raila odinga uu ka tiri badan yahay xildhibaanada markii loo fiiriyo waxa uu sheegay in boqol shan iyo konton waa boqol konton iyo shan xildhibaan ah uu baarlamaanka uu ku haysto ama ku leeyahay halka ruto halka raila odinga uu ku leeyahay toddobaatan wuxuu sheegay intaasi markaas iska caddahay haddii markaas loolan iyo weliba dhanka dagaalan dhexmaro dagaalan kale ma ahan waa dagaalanka dhanka siyaasadda ee sanadda labada kun laba labaatanka ay dadka codbixintooda ay dhiiban karaan uu sheegaya william ruto in markaas salaadnimo ah uu uga dhex bixi doono ama sidoo kale uu ka heli karo aqlibiyadda ugu badan tirada ugu badan ee markaasi asxaabtiisa dhanka siyaasadda markaasi ay isku hayaan waana sidoo kale raila asxaabta markuu kuleeyahay dabcan wuxuu sidoo kale farta ku fiiqayaa oo sidoo kale laakiin afkiisa uusan kasoo saarin laakiin dadka iska soo horjeedaan ayuu si dadban hadalka ugu duraya markaasi raila odinga wuxuu leeyahay waxaa markaasi cad oo markaasi dowladeyda soo socoto labada kun laba labaatanka in aan aan soo hagi doono sidoo kalena ay noqon doonto mid markaasi loo dhamaystiran yahay oo sidoo kale xubin inigana aad ku leedihiin oo dhanka kisumu ay xubin ku leeyihiin xubin waliba sida asaga horaan uu sheegayo in ay dhammaan xisbigiisa u wato u d a ay ka tirsan tahay xisbi qaran xisbi markaasi ay qowmiyad waliba ay ku jirto xisbi markaasi aan qof waliba laga fogeynayno sidoo kale xisbi cid waliba gacmo furan kusoo dhaweynayso laakiin waxa uu diray fariin markaasi in doorashada ama waxaa loo diray markaasi fariin ah doorashada in markaasi haddii looga guuleysto madaxweyne ku-xigeenka dalka xilka markaasi jegada ugu sare ama raila uu ku guuleysto in markaasi buuq dhibaato iyo qalalaasa uusan markaasi u horseedin ama sidoo kale dadka ay kicin la kicinin looga digaya ruto in markaasi arrintaasi asaga uu ogolaado oo dhibaato waa sida markaasi qaar ay soo jeedinayeen dadka halkaasi ku dhaqan waa soo jeeditaanka ay markaasi keenaysa haddaba dhegeyste arrimahaas ayaan kaga hadlayna barnaamijka bal haddaba iyadoo kalsooni intee dhan ay markaasi gelin kartaa in booqashada nyanza ama sidoo kale kisumu uu ku tegay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto maxayna usoo kordhin karaysaa haddaba sidee waxyaalaha markaasi uu dareemi karo ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga inkastoo gurigiisa loo dabamaray dabamarashadaasi wax bay u dhimi doontaa iyadoo qaar u muuqato in ay arrintan siyaasadda ay kaga duwan tahay sida horaana qaar ka mid ah kuwa dhanka siyaasadda ka faallooday ay tilmaameen inay tahay siyaasaddii ugu adkeed ee waddanka ibid soo marto ay noqon doonto sanadda labada kun laba iyo labaatanka waana shakhsiyaadka raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto inkastoo iminkan ay bilaabatay in guryihii xitaa isku dabamaro ay sidoo kale meelihii ee taageerada xoogan ay ka haysteen dhegeystayaal ruto ayaa saddex maalmood halkaasi ku ekaan doonaa ama dabcan booqashadiisa ku ekaan doontaa iyadoo shalay u bilaabatay iyadoo asxaab dhanka siyaasadda ay asxaabtiisa ama xulafadiisa ay ku wehelinayaan booqashada kala duwan ee dhegeystayaal uu ku tegayo dhanka nyanza kisumu homabay iyo sidoo kale migori migori ayaa kaga sii horeysay booqashadan oo markaasi waddo u furtay halkaas uu soo dhaweeyey gavana obado oo markaas aminkan gavanaha ka ah sheegay in ay markaasi xaq uu leeyahay xorna uu yahay weliba uu ku mari karo kuna tegi karo aftiis oo ololihiisa siyaasadana uu kaga gadi karo shaksiga uu doono dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal dhammaantiin soo dhawaada ayaan leeyahay gordhow waxaad markaasi maqli doontaan hadduu ibahraali ka dhaq warkii waa sagaalkii subaxnimo iyo faadime ibraahim kadibna waxaa markaas usii dhaadhici doonaa qodobkeena dooda iyo weliba asxaabta markaasi fikirkooda aragtidooda qaadka telefoonada qeybaha dambe aan u furi doono hadduu eebaha raali ka noqdo dhegeystayaal haiga fogaan haiga dheeraan laakiin marka hore iyo ogolaada inaan iin soo qabto mid kamid adeega qeybta barnaamijka ah dhegeystayaal haddaba bangiga k c b waxuu markaasi kuleeyahay bangiga k c b haddaba wuxuu kuleeyahay maxay tahay haddaba wuxuu garab wuxuu garab taagan yahay macaamiisha inuu markaasi kubiciyo ganacsigooda bal ka waran qofka goobta adiga joogto kula joogo oo markaasi xaqiijinayo in wax waliba uu dhammaystiran yahay oo doonayo in wax kaaga qabto qofkaasi hayadba ama qof hooya kuu noqon kara aabuu kuu noqon kara ehel iyo qaraabuu kuu noqon kara laakiin waa qof markaasi sumcadaada doonayo iyo ganacsigaada inuu wax ka qabto haddaba bangiga k c b ayaa ah saaxiibka halkaad joogto islamarkaana xaqiijinayo inuu ganacsigaaga heerkaad doonayso uu markaasi kaa gaarsiiyo k c b bank wuxuu leeyahay in ka badan ilaa iyo laba boqol oo laan guud ahaan dalka waxaana ka helaysaa dalalka kenya rwanda burundi tanzania sudan iyo sidoo kale etoobiya bangiga k c b waxa uu leeyahay adeegyada kala duwan sida maalgelinta xoolaha hagbadda ama ayuutada waxa u taqaano maalgelinta ganacsiga adeega hagbadda ama ayuutada waxaa markaasi kaga faa'idaysan karaan dad iskugu imaaday ama dad isku imaaday oo oo maalgashi waxaa la mid ah doonayo tiradooda ay tahay inta u dhexayso sida bangiga uu doonaya shan ilaa iyo konton qof waxayna markaasi fursad u helayaan inay helaan ilaa iyo laba iyo konton milyan oo maalgelin ah qofka markaas lagu siin kara ama grupkaas lagu siin karo muddo lix sanana ay kusoo dhamaystiri karaan ama ay kusoo celin karaan lacagahaasi amaahda ah la siiye bulshada soomaaliyeed waa kuwa markaas isticmaala hanaanka hagbadda ama ayuutada adeegan ayaa markaasi noqonaya mid ay si wanaagsan oga faa'iidi karayaan dadka bangiga waxauu leeyahay adeeg k c b sahal bank waa qeyb markaasi la mid ah bangiga k c b oo adeeg adeega waafaqsan shareecada islaamka waa hanaan oo keliya ama hanaan keliya ah markaasi kaga shaqaysan karto kobaca dhaqaalaha balse hogaansan qiimahaaga oo markaasi sare kugu hogaamin karo qiimahaada iyo waliba ganacsigaada waxuuna markaasi ku siinaya adeega adeegyo kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka waana adeeg u gaar ah muslimiinta sidai ay uga faa'iidaysan karayaan maantaba ka faa'iidayso adeega k c b oo teg laanta kugu dhow ee bangiga dhammaan laamaha kala duwan ee bangiga ayaad markaasi ka helaysa adeega k c b sahal bank dhegeysta ma tahay ganacsade ama ma tahay ganacsade oo ganacsigaada macamiil ma ka tahay bangiga ama macamiil ma ka tahay bangiga k c b bal waxaad markaasi noo sheegtaa sidii ama sida uu bangiga k c b ku caawiyo adiga iyo ganacsigaada wixii macluumaad dheeraad ah kala xariir k c b eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber eber eber ama whatsappka eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber sideed toddoba ama boqol laanta kugu dhow ee bangiga k c b dhegeystayaal k c b waa saaxiibka bangiga dhegeystayaal maantaba ka faa'iidayso fursadaasi iska beeldaraynin dhegeystayaal waa hagaag idaacaddi star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysay warkii sagaalkii subaxnimo ayaa soo dhegeysayn faadmo laki aad bay umahadsan tahay gabadhaasi warkii noo akhrinaysay saaxiib ayaal aan dib ugu soo laabana barnaamijka hogaanka xaaladda dalka asaaka diradda barnaamijkan ku saaran kaga hadlayna booqashada markaas ruuto uu ku tegay dhankaasi iyo nyanza iyo weliba waxyaalaha markaasi uu filaya markaas inuu kala kulmo sidoo kalena ay siyaasaddiisa wax ay kaga bedeli karto sanada labada kun labiyo labaatanka waana markaasi sida rasmiga uu asaga aaminsan yahay ruuto ruuto wuxuu asaga markaasi sheegayaa in isbedelo xoogan uu doonayo in wadanka uu ku keeno sanada labada kun labiyo labaatanka waa haddii markaasi taageero xoogan uu helo siyaasadaha inkastoo mawjadaha ay aada usii kordhayso ama sidoo kale aada usii socoto laakiin meesha uu booqday william ruto shalay saddexda booqasho saddexda maalmood uu tegayo in booqasho uu ku tego waa meel markaasi siyaasadeeda aada u cakiran tahay waa meel markaasi siyaasadeeda cid keliya u xiran tahay waa meel siyaasadeeda keliya dad kale buuqii qayli aansan laga rabin laakiin waxaa markaasi u bedelay siyaasadihii hore tani waxay markaasi noqonaysaa markii ugu horeysay nin siyaasi halkaasi uu tago oo sidoo kale kulamo kala duwan oo saddex maalmood markaasi uu ku marayo dhanka nyanza waana meesha markaasi xuduntiisa ay ku duugan tahay sidoo horaan dad qaar ay leeyihiin raila odinga haddaba dhegeysta kalsooni intee dhan haya markaasi gelin kartaa in booqashada nyanza ama kisumu uu ku tegay ruto uu ku tegey iyo weliba wax markaasi ka dhalan karo raila odinga waxyaalaha markaasi ficilcelinta ama uu dareemi karo maxay tahay iyadoo halkaasi ay u xiran tahay laakiin isku sooba xoogan oo shalay markaasi laga dareemay dadka halkaasi ku dhaqan ee usoo bixeen sidoo kalena ballanqaado xoogan iyo weliba lacago uu markaas bixinay gurubyo halkaas iskugu imaadeen iyo weliba in markaasi warshadahooda kuwa sokorta waxa kaga qaban doono kuwa beeraha iyo weliba taageero xoogan uu kusiin doono sidoo kalena uu sheegay in lacag fara badan uu qorsheyn doono sanad weliba sidii wax loogu qaban lahaa dadka halkaasi ku dhaqan ee nyanza wuxuu sheegay in waqti weliba markaasi dowladaha ay kaga dambeeyaan uu sheegay in ay kalintooda ama sidoo kale door ay xoogan uu kaga ciyaari karo dowladiisa soo socota dhegeystayaal waxuu sidoo kale usoo qaatay in ilaa iyo boqol iyo konton xildhibaan uu ku leeyahay baarlamaanka sidoo kale raila odinga oo markaasi laba jibaar ahaan ama hal jibaar ahaan uu kaga sarreeyo dhanka baarlamaanka sida uu dadka halkaasi ku dhaqan u sheegay laakiin waxa uu sheegay in kalsoonida iyo dadka keliya markaasi uu doonaya in uu ka kasbado sidoo kalena uu u sharaxdo ama u bandhigto siyaasadiisa halkaas inay geystay waxa uu sidoo kale u qeexay sidoo kale sheegay inay wax kale uusan u socnin balse keliya u socdo sidii ololihiisa siyaasadda halkaasuu ku geen lahaa balamo fara badan ayuu qaada waxaa sidoo kale kulamadiisa ku helina sida xildhibaanka waa kabsareed oscar sudi iyo sidoo kale ninka markaasi dhigiisa marwa kitayama oo kuria east isagana ka socda iyo matyas ruby oo kuria west isagana ka socda u d a deputy secretary general oo dhanka qaabka istiraatiijiyadeed u xilsaaran ururka ama xisbiga u d a ninka lagu magaco eliud odwa waa eliud walo asagana markaasi halkaasi ku wehlinayay iyo xilibo xildhibaano aad u tiro badan emsiyaal waxau sidoo kale uu sheegay in ballanqaadkooda markaasi wax kaga qaban doono dhegeystayaal haddaba markaad fiiriso siyaasadda iyo qaabka markaasi nooca kala duwan iyo iminka wejiga ee ula soo baxayso ayaa waxaa markaasi qaar ka mid ah dhanka siyaasadda kuwa ka faallooda waxaa markaasi ay sheegeen in ay ku dirqiyeen wax weliba uu kala kulmo dhanka kisumu inuu halkaasi si deg deg ah ku booqdo haddii samaan uu kala kulmo iyo haddii xumaan uu sidoo kale kala kulmo in marka hore uu siyaasadiisa u cabiro bal halka ay dadka halkaasi joogaan ay ka gaarsiisan tahay waxaana iminkan u caddaatay in william ruto in siyaasadiisa heer sare ay ka gaarsiisan tahay dhanka nyanza waa meelaha markaasi xoogan ee taageerada uu ka haysto nyanza waxa uu sheegayaa in khubarada dhanka siyaasadda ay aadka uga faalloonayan sheegayaan in fursadaha ugu weyn ay ka heli karaan sidoo kalena soo saari karto wax ka qabashada wax ka bedelka qaabkiisa istiraatiijiyadeed uu markaasi nyanza uu ku tegayo waxaana markaasi sheegaysa in kobaca dhanka ay dhaqaalihiisa weliba kobaca dhanka dhaqaalaha uu doonaya in iska bedel uu ku keeno loogana soo bilaabayo hoos inuu sidoo kale xubin ay ka noqon doonto sidoo kalena ay marnabo ay gadaal ay kaga noqon doonin ama ka mari doonin dhanka nyanza ama kisumu ay ka noqon doonin waxa uu sheegay in keliya lagu kala aragti duwan yahay dadka shakhsiyaadka siyaasadda isku hayaan laakiin uu leeyahay william ruto inuu asaga keliya uu fahamsan yahay habka iyo hanaanka istiraatiijiyada ee siyaasadda iyo weliba waxyaalaha qaar uu qofka usoo kordhin karo ayuu markaasi leeyahay inay tahay sida saxda ah oo rasmiga uu doonayo in isbedelkooda uu ku keeno waxa uu leeyahay raa'ila shakhsi aan ayaa laisku hayaa laakiin ma aha dadka shacabka inaan isku hayno waa keliya markaasi fahanka siyaasadda iyo qaabka nuxurka ee sheekada uu uga sharaxayo wuxuu leeyahay waxyaalaha markaasi iminkan horyaalla waa qaabkii qaabkii markaasi dastuuriga ah la doonaya in isbedel xoogan lagu sameeyo wuxuu leeyahy taasi anaga kumaan qanacsaneen waa qaabka markii loo fiiriya b b aad warbixinta guddiga dibheshiisiinta mideynta shacabka oo taasi oo asaga aadka kaga soo horjeeda sidoo kale ugu sharaxay wuxuu sheegay in dadka shakhsiyaad qaar ay wateen oo sidoo kale dani ay ugu jirin dadka shacabka laakiin waxay fiiriyeen qiimeeyeen sidoo kale u soo baxday asaga siduu sheegaya una arkay inay tahay mid markaasi baalimarsan sharciga oo markaasi aan hanaanka ajendaha iyo qorshayaalka dhammaan kenyaanka iskasan isku wada raacsaneen ruto waxa uu halkaasi socdaalladiisa saddexda maalmood uu ku tegay sidoo kalena uu ballanqaadyada waxyaalaha qaar uu sheegayo in ay markaasi ka la mid noqon doonto waxyaalaha markaas asaga uu qorshihiisa ajandayaasha koowaad ka midta ama ay ka mid noqon doonto isbeddelka wuxuu sheegay in ay safartan loolanka ee labada shaqsi u dhexeyn doonto waxaa sidoo kale laga codsaday madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto inuu markaasi aqbalo haddii siyaasadda looga guuleysto ee sidoo kale dhinaca kalena looga guuleysta dhinacyada kala duwan inay aqbalaan laakiin ruto ayaa markaas dadka qaar walaaca ka xoogan ka yara qabaan oo markaas leeyahay haddii siyaasadda dabcan ay dhankiisa looga adkaado inkastoo olala xoogan asaga nafsadiisa u wada sidoo kalena taageero fara badan uu leeyahay waxaa dadka haddana qaar shaki ay gelinayaan haddii looga adkaado siyaasadda dabcan maqalalaabsi iyo buuq ayuu markaas hurin doona ama bilaabi doonaa taasi ayaa asagaa looga fadhiya madaxweyne ku-xigeenka inkastoo horaan uu sheegay in isbedel dabcan uu isbedel usan dhimaan dhimaan dabcan isbedel xoogan uu imaan doonin ama isbedel uu ku imaan doonin haddii looga guuleysto oo sidoo kale uu ku aqbali doono waagi waa dabcan markii mid ka mid ah telefishinada maxali ah su-aalo laga weydiinaya uu ogol yahay in dhibaato xoogan ay ka imaan kareen laakiin waxaa iminkan asaga uu aaminsan yahay in kenyaanka ayaga markaas go-aan ka gaari karaan sidoo kalena ay kusoo saari karaan shaqsiga ayaga markaas ay danaynayan shaqsiga markaas isbedel ku keeni kara shaqsiga markaasi horumarna markaas dhaqaaqi la taabsan karo ku dhaqaaqi karaan laakiin waxyaalaha markaas laisweydiinaya oo shalay markaas telefishinada idaacadaha iyo wargeysyada markaas aadka uga hadlayeen maxaa markaas uu kala kulmi doonaa waxay tahay ciddii markaasi ku dirqisay ama sidoo kale ka dhaadhicisay in markaas nyanza ama sidoo kale uu boodo kisumu inkastoo laakiin dastuurka dalka meel qofka meel waliba oo kenyaan ah meel walba uu booqon karo meel walba uu tegi doono meel walba ololihiisa siyaasadda uu ka samaysan karo laakiin taasi way kaga duwantaa dhanka kisumu markii loo fiiriyo waa halka markaasi raa'ila ay u xiran tahay waa halka markaasi qofka shaki uu kaga geli karin inuu xitaa kuura fara badan uu ka heli karo xitaa qudhiisa halkaasi uu booqanayo iyo weliba ballanqaadyada markaas uu samaysanayo iyo weliba lacagaha shalay ka baxayso oo dadka markaasi gurubyada uu siinayo in sidoo kale waxeeda kusoo kobciyaan ama sare ugu qaataan wuxuu asaga aaminsan yahay weli ruto sida qaar ay sheegayaan khubarada dhanka siyaasadda sida wargeyska saaka the daily nation uu qorayo kagana faalloonayo uu leeyahay dabcan xasagi xitaa wuxuu aaminsan yahay william ruto in uu markaasi tiro fara badan ama codad fara badan uu ka heli karin halkaasi laakiin waxuu leeyahay raje iyo weliba wuxuu markaasi tusayaa in halkaasi sidoo kale uu booqon karo sidoo kalena ololihiisa siyaasadda uu geen karo uuna kaga gadi karo waxa asaga markaas uu aaminsan yahay oo siyaasadiisa uu kaga dhabayn karo hadday tahay booqashada iyo weliba kalsooni intee dhan oo markaas iminkan la gelinayo waxyaalaha markaas la weydiinaya waxaa leeyahay maxay tahay kalsooni intee dhan ama kalsooni intaasoo dhan ay uu geliyey sidoo kalena uu halkaas ka rajeynayo in codod fara badan uu ka helo waa meel markaasi ay u xiran tahay raila omolo odinga waa ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga tani maxay kaga bedelaysaa shacabka waxay sidoo kale kaga bedelaysaa kenyaanka haddaba sidee markaas asagana uu dareemi karaa haddii markaasi dad taageero aada u tirban sidaas shalay iskugu soo baxeen william ruto oo sidoo kale ballanqaado uga sameynaya sidoo kale lacaga uu siinayay sidai markaas ay ku meelmarin lahaayeen ama sidoo kale kusoo kobcin lahayen dhaqaalahooda hooseeyo waa kuwa markaas khudaarta kuwa markaas harqaanlaha kuwa markaasi waxyaalaha dhugdhugleeda boodhaboodhaada kuwaasu yaryar ayuu markaas sheegaya iyo sidoo kale wuxuu markaas isagana siiyey kuwa loo yaqaano ba union secondary school saddex boqol oo kun uu u siiyey isagana oo kisumu west uu markaas ku tegaya sidoo kale wuxuu markaas booqasho ku tegaya kuna mara dhammaan nyanza intay ka kooban tahay uuna ku tegi doono maalin maalinta kasii dambeyso ilaa ay saddexda maalmood ay ku eg tahay waxaana sidoo kale qaabkiisa istiraatiijiyad ee siyaasadda uu ku bedelay in markaas hal maalin uu meel ku ekaan doonin william ruto uuna ku ekaan doono markay u yartaa laba maalmood safaradiisa waxaana u dambeysa marka xeebta uu tegaya shan maalmood ayuu halkaas ku sugnaa markuu markaas dhankaasi kiambu ama meru meelaha tegay wuxuu ku sugnaa saddex ama afar maalmood laba maalmood habkaasi ee siyaasadiisa qofka uu doonaya ama raila dabcan william ruto yani hanaankiisa siyaasadeed uu markaas kugu ama u hakinaya in markaas uu sheekada iyo weliba fahanka uu doonaya inuu ka helo haddaba markaan firino raila odinga iyo sidoo kale booqashada markaas ruto uu ku tegey maxay asaga markaas culeys u keeni kartaa culeys dabcan waxay leeyihin way dareemi karaan oo waxaa markaas leeyahay in markaas shacbiyad markaas halkaas uu ka heli karo waana qaabka siyaasadda horaan ayaan sheegnay barnaamijka markaan daafurayna dhegeystayaal in ay tahay markaas siyaasadda ugu kululeed ee wadanka markaas ebid soo marto siyaasadda mid la mid ah may soo marin wadanka waxaana markaas iminkan la saadaalinayaa sida qaabka ay food isku dari doonaan raila omolo odinga iyo sidoo kale william ruto waxaana midda iminkan ka bedelaysaa ruto oo booqanaya gurigiisa dabcan dabcan ruto oo booqanaya gurigiisa ninka lagu magacaabo waa ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga waana booqashadii ugu horreysay halkaas uu ku tegayo iyadoo qaarkood markaas dhanka siyaasadda kuwa dhanka siyaasadda kuwa kala teliya ruto ay markaasi sheegeen wixii markaasi halkaas uu kala kulmo haddee wanaag tahay haddee samaan haddee wanaagi xumaan ay tahayba ama samaani xumaan ay tahayba in halkaasi marka hore ugu ogaado dadka halkaasi ku dhaqan bal halka uu ka jooga ama maqaamka uu ka jooga halkay gaarsiisan yihiin laakiin qaar waxay leeyihiin in si si qurux badan loogu soo dhaweynaya markii loo fiiriyo jimi wanjiki oo markaas aad saaxiibay u ahayeen ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga waxaa asagana markaasi wejigabax xun ama dharbax xoogan ee kusoo dhacday kadib markii migori uu tegey kadibna qayli iyo buuq iyo weliba baabuurta u waday laga riiqay waana markaa ninka saaxiibe ee aad ku hayan inkastoo jimi wanjiki asaga uu qirtay sheegay sheegtay inuu markaas u tartamay xilka madaxtinimada sanada labada kun laba labaatanka laakiin siyaasadan maxay markaasi kuwana ugu dabcan u fogeynayaan halka qaarna usoo dhaweynayaan ma tahay mid markaas sumcadiisa iyo weliba shakhsiyaadkiisa uu markaas iskaga gadayo sidoo kalena uu ku helayo sumcadda dadka kisumu kisumu cid waliba way og tahay maanta qofka xita kan miyiga joogo qofka kan fog meelaha fog joogo way ogyahay in way og yihiin in markaasi ay u xiran tahay sidoo kalena ay u haysto dabcan raila omolo odinga raila omolo odinga dabcan waa sida qaar ee warbaahinada shalay iyo weliba baraha bulshada aadka loogu qorayay ay waxa markaasi leeyihiin waa inaa markaasi aad ka hor istaagtaan uun sidoo kale san booqanin dabcan kisumu laakiin taasi way isbedeshay baraha bulshada oo kicin ahaan lagu waday laakiin taasi waxay u muuqatay mid markaasi uu aad si xasilooni ah uu ku galay oo markaasi qeyba hoose uu kaga bilaabay kadibna uu kuga soo shaabaxay meenaha fagaaraha banaanada uu markaasi kasodabcan luquntiisa laga arkayay william samoy ruto waana sida markaasi warbaahinada aadka ay u bumbuuninayaan sidoo kalena aadka looga hadlayo bal waxyaalaha ishana loogu hayay weliba sidoo kale qaabka iyo waxyaalaha qaabka waa structurega iyo qaabka hanaanka uu degay ee siyaasadiisa labada kun uu kaga dhabeynaya dhegeystayaal arrimahaasi ayaan barnaamijka diiradda ku saarayna dhegeysta haddaba dhegeysta kalsooni intee dhan ayaa markaasi gelin kartaa booqashada markaasi nyanza ama kisumu uu ku tegey ama xiradii ruto ama xiradii markaasi ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga uu ku tegey ruto maxay markaasi kaga bedeli kartaa waana sidee saameynta culisada markaasi kaga imaan karto ama ku dhalan karto raila omolo odinga ma tahay mid markaasi siyaasadan nooc kale nooc kale u yeelayso bedeleyso maxayna markaas uga dumnaan doontaa midda markaasi booqashada ruto uu ku tegey xaruun markaasi horaan mamnuuc dadka qaar ka ahayd iminkan asagana waddo uu u furayo oo dadka halkaasi ku dhaqan ballanqaadya iyo sidoo kale oo u sameynayo weliba in markaas amaah lacaga uu siinayo sidii ay dhaqaalahooda ama sidoo kale wax ugu soo kabciyaan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa qadadka telefoonada dhegeystayaasha sharafta qaayaha qadarinta mudan oo markaasi fikirkooda aan ku dhegeysano sidoo kalena bal arrintan aan isla gorfeyno iyo waxa markaasi kalsoonida inta dhan oo markaas ku beeri karto ama ku gelin karto iyo waxa markaasi raila omolo odinga kaga imaan karto sidoo kalena culeysyada uu weyn uu dareemi kara maxay tahay iyadoo shacbiyad qaar ay leeyihiin halkaas ay durbo ka aloosay ama sidoo kale ka soo saaray maalinta shalayta markuu tegey haddaba haddii saddex maalmood uu ku noqdo ama saddex maalmood uu ku ekado halkaasi haddana maalmo kadib ama bilooyin kadib halkaasuu ku noqdo maxaa isbedel markaas dareemi karaa oo ma tahay ma suurtagal ma noqon karta in kisumi xitaa lagala wareego raila omolo odinga inkastoo qaar markaas warbixino lasoo saaray ama qaab markaasi lagu ogaaday meelo qaar inuu kaga badan yahay saadaalin la sameeyey in shacbiyadda ama sidoo kale taageeridda inuu kaga badan yahay markii laisku fiiriyo raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto in markaasi shacbiyad ahaan ama taageer ahaan uu u badan yahay uu u sareeyo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto inkastoo laakiin siyaasadda iska tahay waxyaala qaaran ay qaar qeybaha dambe iska bedeli karaan ayaa haddana waxaa markaasi laleeyahay isbedello xoogan ayaa markaasi dhinacyada siyaasadda qof waliba qof waliba ama qofka qof kale markaasi uu u saaraya ama sidoo kale doonaya inay isbedel xoogan ku imaadaan qaadka telefoonada waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystaha qadka telefoonka ku jira fursadda haddaan siiyo walaal soo dhow waan ku salaamaya magacaaga halo star f m wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatuh
cusmaan cusmaan sheekh maxamed soo dhowow sifiican aada iyo aad
yow waxaa weeye horta nin walba fikradiisa buu leeyahay ilaahay baa sagaranaya wax imaan doona aada iyo aad
ninka odiga ruuta horta inuu cajiib ku yahay ninkaas markuu dadka u khudbaynaya ama uu tago gobollada mhm
ninka ragga waxaa loo qiyaasaa codkiisa iyo hadalkiisa moogta mhm
caloosha waxa ku jira ilaahay baa garanaya aada iyo aad
ninka waa nin dadka soo jiidanaya shacbiyadda soo jiidanaya midda kale ninkaas cadmi buu leeyahay go-aan aniga waxa la yaabaa ninka ragga inuu go-aan leeyahay fiican moogta aada iyo aad
ninka hadda sadeedku badbedesho mhm ninka inuu go-aan leeyahay la rabaa markuu go-aan leeyahay balanta uu kasoo baxaa aada iyo aad anima kala jecel labada nin waa laba dhaqanyaan oo weliba Eh, laakiin waxaa weeye ninkaa la yidhaha ruto oo nin dhalinyaro iska furan laakiin cusmaan markaad fiiriso in hoygiisa uu tego maxay bedeli kartaa ama sidoo kale eh, isbedel siyaasad ahaan u ku keeni kartaa kalsooniday labada qof ayagoo siyaasad ku jira inay cod isu qaadaan lama raba moogta laakiin siyaasad wey waxaas aada iyo aad laakiin halkaas horaan siyaasadda wuxuu way kala tahay Aha.
ninkaasoo ninka siyaasadda kula jira inuu coleysta lama rabo aad iyo aad kalsooni badan bay shacabka ku abuuri dalkay ku abuuri labadana wax kasta sii hor imaadeen laakiin inay ayagu colaad qalbi isu qaadaan waa laga fiican yahay Mhm, laakiin cusmaan markaad fiiriso horaan halkaas wuxuu u xirnaan jirtay eh, ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga mana la geli jirin oo sidoo kale qayle iyo buuq baa ka dhici jirtay marka qofku siyaasadiisa ama ololihiisa halkaas u geeyo laakiin tani way ka waxay ku way ka xiran tahay Ehe.
hadda ra'yigu ra'yiga iyo uu la tagay iyo codkiisa ku xiran tahay midda kale dadka waa shacbiga kenya Aha.
maa rayla uma xirna meesha Mhm,
shacbiga waa shacba kenya aad iyo aad nin walba qalbiga waxa ku jira ilahay ba garanaya sooma Mhm,
isaga laftiisa inuu gobolada kasoo jeeday maala laga taarikada ku wareegta lamana waxaan rabaa meel walba oo rayla laga ejeelo wata raylan waxaan rabaa meel kastoo ruuta laga jeelo wata mhm,
marka anigu waxaan u qabaa ninka asaga odayga markuu hadlahayo maalinka soo soo bilaabi waa dhegeysanayay kursigaan ilaahay ba garanaya cid imaan doonto ma kala jecel rayla ruutu laakiin ninka wax dalku wax taraya ilaahay baa garanayo Een, laakiin ninkaasu waa nin go-aan leh markuu eh, gobolada tago codkiisa aad buu dadka usoo jiitaa waxa weeye ninkaas anigu waxaan jiraa codka aad buu ugu sarreeya shacbiyadana waa ku sarreeya aad baad umaasan tahay cusmaan sheekh maxamed dhankaasi dhidhaab iga soo waxa uu ku mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhowlaal magacaaga السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
حاج الرول مدينة caaji rooble soo dhawow ku salaamaya وكاغ هذا مدمن aad iyo aad haye waan kala dhulnay an adiga هذا اللي هو سمعنا
soo dhawow وهدو هدو شونا aad iyo aad
برضو حواي باشا سياسة الليلة Mhm.
وحواي وإمبير معناها مقالك إمبير و صح
إمبير معناها عيارة اسمه وقي عليتا ملها Mhm.
يلجران معناها وحواي مانتي جيل مكسو داوا اسكو دايران حبين كنا شاهي عانا وذعبا Mhm.
ويسألي Ehe.
نسي أسد أخدتك غالا دا رسول من تقوم Mhm.
وحاونا سن هدي هردو السياسي أتا Mhm.
نكا جعيشة إيو نكا نعتا هيبا Mhm.
عفوا كان كلودو Aad- aad iyo aad
ninbaa hadda ka hor macnaha odo qoladan oo soomaalidan moogta waa naga hadal badan tahay anaga ka hadaan noqone Mhm.
bahal bahal shaxli yara ciyaara haye ninbaa ninka dekan u qabay marka haye
gabal u bari wuxuu yiri shaxda inay wada dheelaya haye
walaalkaa ninkaa dil walaalkaa ninkii dilaba yiri Mhm.
haa macnaha saas naa waxay waxay ahayd wuxuu yidhi ninkaa dilay ninkaa degi kuy Aha.
ninkaa dilay ninkaa degi ninkaa dabaan u qolayso Aha.
waa laysu kala daaday yuusankaa dilayn uu yidhi macnaha gabayga uu soo maray haye
marka macnaha waxaa waaye horda sababta horda wakti badan buu wada wakti buu soo qaatay haye
waxtarkiisana waa la arkay oo ninba siba waxu arkaa horta aad iyo aad
dhul baa laga soo doorta hadda laankaata meesha dheer hadda nairobi ku taalla isaga badana macnaha say u xidhan tahay yaa laga soo dooran jira sax
mar reesulaaru mar soo noqdo Mhm.
imbiin inta soo sano soo noqdo Aha.
hadduu wax qabana meesha iyada horta laga fiirin sax
maxaa yeele waxaa la yidhi riyaha hadday dub leeyihiin Mhm.
dabadooda laga fiiriya sax
nin gurigiisa wax ka qabaa nin kale meel kale wax ma ka qabana war marka waxaa leedahay aad gurigiisa wax ka qaban marka taasi ayuu u doomaray ruto inuu gurigiisa aado
saas waay haa haye dhisma macnaha waxaa waaye gurigaadaad ka bilowda maagta awal raas bacdulmaal bay carab ku mamaadaa haye
horta gurigaada inaad dhisid waa sax kabacdi mudka kale waa gudka waa u qaban kartaa Mhm.
wadaad bilaasan baa soo qadatay hoolaan ku warasanaa baa tiri wadaad ceelkaa ku dee biyo dhexday ku daadin Mhm.
xoolaada oo mar- xoolo kale waraabana haddaa tiri aad ku suurtgeli waysa meesha Mhm.
marka horda reelaa meesha wuxuu ka maraa ninkaa guurta laleeyahayn Mhm.
horta wuu ka siyaasad badan yahay ninka aad iyo aad wuuna ka furfuran yahay Mhm.
dabeed ahaan asaga hata tobanka san uu soo jiray wuxuu yahay asay laftii hadda waanu fahamsanna Mhm.
ma taageersanaani Mhm.
mana taageeri doono Mhm.
sababtoo ah dhibka hadda muslimiinta lagu hayo oo dadka macnaha la gumaada hayo Mhm.
waxaan aaminsanayna asaga wuu ka dambeey yaa ka dambeeya huuto huuto huuto ayo fikirkaada haye waa fikirkayga hadda Mhm.
macnaha aad iyo aad aad iyo aad
macnaha waxaa waaye amar jinsiga maanta la soorayo oo sharciga iska macnaha gacanta loo diro oo ninka askari waxrub iska samayna Mhm.
waa waa inta hadda ayay soo galeen macnaha un ka dambeeyo ninkaan oo huuron oo anaha waan un kulley un iska un baabkiisa iska kala siiya aad iyo aad
marka horta ana taageersan saasaan u taageersanen aha marka wuu ka afmashaadsan yahay Mhm.
wuu ka furfuran yahay Mhm.
waxaa laga yaabaa islaanta uqaa lafteeda inuu kala wareega laga wada ku raado
aadaad maasantahay roob leh dhegeystahaasi umaadsan yahay fikirkiisa aragtidiisa sida qurux badan fikirka ugu dhiibtay dhegeystayaasha meel walba joogaan waxaan leeyahay soo dhowaada qaybihii dhexe ayaan barnaamijka ku guda jirnaa dhegeystayaal oo aragtida fikirka dhegeystayaasha qof waliba fikirkiisa aan soo dhoweeyo oo cid waliba aan ka dhegeysto bal arrintiisa iyo habka is uu saadaalinayo siyaasadda iyadoo markaasi aan fiirinayno bal booqashada uu ku tegayo ama saddexda maalmood uu ku tegayay dhankaasi kisumu ama amanyanza waana meesha markaasi ay u xiran tahay madaxweyne waa ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga waa meel markaasi shaki aan qofka markaasi ka geli karin in xitaa codo fara fara badan uu ka geli uu ka- uu ku heli karin laakiin uu marka hore uu iska doonayo in uu ka gado sidoo kalena uu siyaasadiisa halkaas uu ka gelsi hadhow eedeyn fara badan aysan uga imaanin madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto oo haddii uu markaasi madaxweyne uu noqdo ama sidoo kale ololihiisa siyaasadda uusan halkaas ugu jegin waa hadda waxaa leeyahay ilin ilin ayaa u furmatay oo waxaa markaasi noqon doonta mid markaasi eh, uu aadi doono mar weliba haddii markaasi iminkan soo dhoweynta saddexda maalmood ay usoo dhammaato sidoo kale ballanqaadyadana ay markaasi soo kala saxiixdaan dhegeystayaal sida markaasi qaar ay eh, si siyaasadda markaasi kuwa faallooda ay aada uga hadlayaan qadka telefoonka dhegeystahan ayaan siinaya walaal soo dhowo magacaaga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شبكة الخارج إلى المراوجات waan waan ku salaamay saciid wajeer haye
داقع وراء العصر أقول لك الخلاص النهاردة mhm
أنا وحنا لولا أرقى ويليام كمال روتو mhm
يعني أنا قلت بحكاية فترة قلت ننزع mhm
وعنين سياسي وعنين وطن تحصان وعنين هذا من المكان أنا aada iyo aad وعنين لك وكل وكل الساعة mhm
ينزع سيل كده يعني والله أغلب mhm لكن لما أها أنا سيارة أنا كل وين يجرب أنت ما يميز mhm أنا سيارة سافت من سهل عمل ولين قال لا والله كل الكلام mhm قال بس لما وصلت أجرها طيب دورتها mhm mhm mhm mhm aada iyo aad markii la dhaahanka siyaasadda mhm
gobolka waxay barqaasa sanataan waxaa aad laga taageera hadda ka hor doorashooyinka aad loo taageergeeya ninkan yidhaa raila mhm
ilamaha markaan inay adduunka hadda aad siyaasada dalka aad u yimaadsiiyay ninka raila ayaan u dhacsaleen baan kuwala tahay mhm
marka ninkan ruutan haddana maba taageersan waa saasaan usoo horjeedana halkaas mhm
aynu toban toban sana ka ahaa
haye laakiin hadda kalsoonida laga hadlayaa
kalsoonida markii la dhaha shacabka waxaa aad iyo aad la dhahay dhanka hadalka dhanka furfurasho dhanka soo jiiditaanka shacabka mii la dhaha ninkan kala gacan kare raila
aada iyo aad marka ninkan ruutan hadda midaan usoo horjeeda waxay tahay mhm
gacan iyo ganacsi ka hadlaa iyo manoodinka mambo waxaan ka hadlaa mhm
tobanka sano xilka ku jirnaa xilka haynaa soo arkoy hadda mili waqtigiisa dowdo noqday waa kusoo keenaan aada iyo aad intaan rayla isagoon haddaan waxqabadkiisa inkasta haddaan xilkaasa soo qabanay daraymaysaa misoo murnaa mhm oo si sidakay murnasaa lagu sii mhm
in haddaan anay lama bahay inay haddaan yani wax loo qabto saas ay kusoo jiraan oo nin hadda ka hor siyaaso inkasta kusoo jiro xilkaa iskulin sii qabta maaha aha
qabasho la dhahaa inay rayla qaban doona ilaa ruuto waa xilkaa weli taas aad baad umaasan tahay saciid cabdullaahi oo dhanka wajeer dhegeystaasi fikirkiisa aragtidiisa sida quruxda badan uga dhiibtay uu xigaha kale qadka siinaya walaal soo dhowo magacaaga السلام عليكم ورحمة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صومنا سودو صاحب
وأنا دواي سومان محمود بن برا صومنا محمود هي
يجيبوا في عن وأنا هذا برنامج خروج اها
قلت أنا لما لي أن ما ذكر رجيني هذا القصب عادي عاد
قلت إنك وإنه روح مال حرنان بعضنا ودنك وحر اها
ريلو دينك حتى بون الأوف حتى هي حتى وإل دورة حتى اها
إنه بدك هستاب لغا يبا موقع له صح
marka ruux baa meel u xiran waxa la dhihi warkeeda ugu dhintay اها marka meejaa kalsooni buu keeli sana sii loo soo dhaweynaa waan wada arkaynay اها
mar labaad hadduu ku noqdana waa- way kasii dari doontaa اها
marka ani ninka madaxweyne ku-xigeenka waan taageersanahe اها
kalsooni badanna waddanka uu ka heli saan filaya ani عادي عاد waa ku salaame aad baad umaasan tahay soomana dhegeystaasi balan balan iga soo umaasan yahay walaal soo dhowo magacaaga
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا هو بشير عبد الله بشير maxaan kugu daraa بشير عبد الله bashiir cabdi dhadhaab haye
بنقول له برنامج aad iyo aad waxaa laga hadlayaa baan u malayn siyaasadan iyo shuqulgeyntan hadda oo nin walba ololaha uu meel ku marayo aada iyo aad
midda hore haddaan midda hore isu guda gala hor runto nyansaad iyo wada gobolkaas hadda uu sugaayo central xagga uu aadahayo waa madaxweyne ku-xigeenna waa dalkana waa kenyahe shacabkana nin walba wuxuu xaq u leeyahy inuu dhex maro mhm
oo si ammaan ku dhex maro wixii markaa iyada ee kaabeenkiisi iyo iyo waxa uu iska gadi karaba meel walba uu maro mhm
balse taa xaq buu leeyahy wuuna mari karaa wayna kusoo dhaweyn karaa saddex beri maya toban beri ama ka badan wuu wuu dhex joogi karaa laakiin ha- haba la- haba booqdee wax muu ka heli karaa markaad fiiriso saadaalin
wax ilaahay uu ma uu ka qamaasha ahaa gabar foodla oogama ridaysa kuuna horta aye
laakiin waa laisku soo dhaweyn kenyaanka iga dad bisil bay noqdeeno nin walba waa loo sacbadali aha
midda kale wadankaas hadday raila u xirnaan jirtay haddii ninkii soo maray la dhagax tuuri jiro ninkan ma- eh, ra-iisul wasaarihii hore kenyada hadda wuu umoja waxaan uu leeyahay kenya hal waaye ee Azimio- wadanka ka dhex wadaa oo dadka waxaasaa la dhansiiyey azimio la umoja
ahay mhm
oo taa waa midii lagu ababiyo oo loo sheegay oo laga dhaadhiciyey aslanba inay nin walba soo dhaweeyaan waa wuxuu asaga odaga uu kenyada idil u dhex marayo mhm
balse waxba ma soo kordhinayso hadda dabamarku xagga u dabamaro waxba ma soo kordhinayso bartamaha iyo taaway ugu xirneen bartamahana waada raacdan saan u arko mm
meeshu waa meeshuu rayla dhex marahay waa bartamaha eed ilaa waqooyi beri annaga waqooyi berina waxaa la maleeya qof oo gooni ka marayaba rayla inaysan jirin oo annaga hadda runta waxgalkiisa waan aragnaa sagaal sano meeshan jooge mm
waxa uu soo kordhiyey maan arkin mhm
duu hadda ku bilaabaya wuxuu caalanka jecel ay leedahay oo wadanka wax uu ka qabanin waa la dhihi lahaa mhm laakiin siyaasigaaba iska ila adag oo oo waxbaba aan qabanin buu haddana baan kala la imaan waxbadka kuu qaraacanaya
ahay aada iyo aad
marka waxaa la doonaya ninka haddaad marba aragto mu'min laba dood lagama qarinayaa la yiri oo uu marka hore waxgalkiisa aad aragto oo ninkii uu ku-xigeen uu ahaaba markan dambe ee uu dhinac iskaga maray oo waxaan la shaqeyn waaya nin kaloo mucaarad oon meeshan oo aan xafiisba ku lahayn uu leeyahay yaan looga tegay dulqaadkiisa hadda inayna saa usii badneen baan u arkaa mhm
ilaa iyo deganaan iyo maamul wadaag hadduu aqaano labada sane u dambeysay ninkaan lama shaqaynin iyo waxa muusan dhahayn mhm
marka runta wuxuu yahay waan aragnay Ee, mana hadda waa siyaasad bo iyo aftahan waaye iyo waxa ee, lafto la- laf engegatooyinku ayaanu arkaa ee, madaxweynaha hadda mustaqbalka annaga kuley raila baanu tuuraha aan leenahay ama aan taageersana waana ku salaam aada buu mahadsan yahay dhegeystayaal si dhegeystayaal ii ogolaada inaan ma- soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeysoona shirkadda safaricom adhaw dhegeyste waxaan ku leeyahay ka faa'iideyso markaan ku akhriyo sidii aad wax badan uga faa'iido dunidan way tallaabsatay oo waxaa markaas la jooga duni casri ah adeega internetka waxaa markaas noqday mid markaas marnaba laga marmi karin waayo waxaad kaga faa'iideysan kartaa adeega adeegyada kala duwan markaad haysato internet waxaad helaysaa adeegyada kala duwan sida markaasi codsashada baasaboorka ah laysinka darawalnimada waxa la midka iyo weliba waxa weliba adiga jeceshahay oo internetkaaga xiran iyo waxa la midka sidoo kale waxaad markaasi helaysaa adeegyada adeega markaasi khaaska ku ah inaad markaasi eh, filim- filimadaada asxaabtaada markaasi ku wada daawataan qad internet ah markaasi aada xaw- xawaarihiisu aada u socdo dhegeysta ma leedahay telefoon casri ah internet ma isticmaashaa waxaa markaas aan ula jeedaa inaad booqato shabakada sida shabakada star f m co k ama www co k si aad u hesho wararkii markaasi ugu dambeeya ama sidoo kale barnaamijyada idaacadda ka baxo iyo ama ama waxyaalihii wararka ugu dambeeya halkaasi aan kuu soo dhignay dhegeys si aad u hesho dhegeysa youtube-ka sidoo kale waad ka daawan kartaa muuqaalo diini ah oo markaas wax ku oola wax kutar ah oo markaas wax badan kaga faa'iideysan karto haddaba safaricom waxay markaasi kulada ka faa'iideysay adeega internetka si aad u hesho waxyaabo badan oo aad markaas aad u baahan tahay qof waliba oo ka mid ah macaamiisha safaricom wuxuu markaas kaga faa'iideysan karaa adeega internetka xirfadda cusub ayaad markaas kaga baran kartaa sida in hablaha ay kaga baran karaan cunada iyo weliba ka cunno karista xarqaanka sidoo kale inay kaga baran karaan qeybaha waxbarashada iyo sidoo kale inay kaga baran karaan qaabka ugu wanaagsan ee gabadha markaas cilaansaarka ay ku baran karayso haddii aad markaas in badan aad aragto in xaajigaada uu kaa warwareeganayo ama sidoo kale haddaa aragto in markaas cunadaada uusan ku qanacsanin ama sidoo kale uu kuleeyahy waan kaasii baxaya dhimale iska karsada adiga caruurtaada caruurta ama iska karsada quraacda ama qadada uu ku leeyahay dabcan aniga gaas baan qabaaye ha igu talagelin casho caanaa iska cabaayaaye dabcan waa inaad dib isugu labata oo gacantaada aad fiirisaa dhahdaa dabcan hal- halkee liiga soo gaaro oo duqan gaas uu kaga- oo dabcan uu kaga dhacay waa inaa xaajiga markaas iska fiirisa xaajigii uu kaa dhimanin oo xaajiga calool yaro weyn iyo weliba luga dhudhuban yuu kaa yeelanin iska ilaali jac iska dheh oo markaas waa inaad si fiican u xanaynaysataa xaajiga oo cunno mari weliba waxaan birismaarigeeda aad la daba taagantihiin ma ahan iska hagaaji cunnada oo markaas si fiican iskaga dalac haddii xitaa birismaariga aad karsanayso iska dalac oo markaas ha noqoto mid dhadhan leh oo wanaagsan youtube-ka aad kara- ka baran karta haddii hataa aqaan ceeb ma ahan gurigaada isku soo xir qolkaada jiifka gala kadibna iska bara saamaantood u firinayso youtube-ka aad u firinayso oo qaabka wax laiskugu dardaro basasha yaanyada daaniyaha waxaas si laiskugu dardarayo waxaasoo dhan si aad uga baranayso ayaa marka dambe waxaad kusoo baxaysa bahal gabaro oo weligeed la arkin xitaa waxaa suurtagal ah in markaasi lagu wato lagu dhaho saaxiibay kaal maanta aroos baan qabnaaye ma inoo karisid adiga cunto macaane war heerka inaad gaarto ma doonaysaa hadda xitaa gabdhaha ku shaqaystaan oo aroosyada waxyaala qaar soo geriyaan oo lacagtooda soo shaqaysa indhashareer baa gabadha xiranaysaayo kadibna suuqa waxay aadaysaa meeshii wax laga karinayay dhexda toban kun bay maalintii soo qaadanaysa berina waxa laga yaaba toban kun inay soo qaadato beri dambena toban kun waa gabar markaasi kaa lacag badan oo reerkeedana sidoo kale bi- masruufanayso maxaa ku diiday ina adigana markaasi shaqayso qayb cun- fiican oo cunno sida loo kari inaad barato Ah, ma aha keliya inaad iskuul u gasho asaga oo dha- marka dabcan waxaan kuleenaha ka faa'iidayso adigoo qaraaca star five four four hash ama xidig shan afar afar afar gees bal ka waran dhegeyste adigoo telefoonkaada gacanta ku haysto ayaa hurar dhammaystiran helaysaa waxaad markaasi eh, dha- kaa dhacaya du- waxa dunida markaasi ka dhacaya daafaheeda ayaa halkaasi ka heli kartaa oo kala socon kartaa aniga xitaa waad iga sii horreyn karaysaa qofka markaasi ugu dambeeye waxaa noqon karaytaa wax waliba wax waliba la socdo waa goorma waa markaad internet haysatay adeega internetka shirkadda isgaarsiinta safaricom ka faa'iidayso ma jecesha inaad xa- muxaadaro gabeeyo iyo weliba waxyaaba kala duwan aad internetka ka daawatid dhegeyso waa mid suurtagal ah waa mid markaasi kuu fudud dhegeystaale star five four four hash ama xidig shan afar afar afar gees ayaad markaasi kaga faa'iidaysan kartaa dhegeystayaal waana fursad markaasi aan weli kusoo marin waana fursad markaasi qiimo jaban aad ku heli karto wax waliba aad kala socon karto telefoonada facebook ah wax waliba aad geli karto xitaa video call qofka aad ka wici karto oo leedahay saaxiib hata cuno wacan oo qurux badan ayaan ku kariya videoga fal ka fiiri halka asagoo shaqada ka jiraya ama shaqada ku jiraya halkan leedahay bal eeg aan wada eegno cunnada aad iyo aad bal aan ka faa'iidaysano saaxiibayaal qaab karista iyo weliba sida quruxda badan aan uga faa'iidaysan karno qaybta ama qaybaha kala duwan ee internetka dhegeystayaal aan kugu sii daro dhegeystayaal haddaba bangiga k c b e waa k c b e wuxuu markaas u garab taagan yahay macaamiisha inay markaasi loo kobciyo ganacsigooda bal ka waran qof markaasi goobta adiga joogto kula joogo oo xaqiijinaya in wax waliba ay markaasi dhammaystiran yihiin oo aad u same- aad u samayn karayso qofkaasi waxaa markaasi dhihi kartaa waa saaxiibka kugu dhow waa saaxiibka qaaliga waa aabaha kugu dhow waa aabihii ku dhalay waa hooyada ku foolatay waa hooyada markaasi garabkaada ah ehelkaada markaasi ah wax waliba markaasi kula ne- kula jecel wixii xunna markaasi ku- kula neceb haddaba dhegeysa haddii aad markaasi garab iyo hiil aad u baahan tahay haddaba fiiri waxyaalaha markaasi qofka shaqsiga uu markaasi horumar ku gaari kara dhegeysta sidoo kale qofku kusoo xasuusan karo haddaba bangiga k c b ayaa ah saaxiibka halkaasi halkaad joogto isla markaasi xaqiijinaya in markaasi ganacsigaada heerkaad doonayso uu kaa gaarsiiyo k c b bank wuxuu markaasi uu leeyahay in ka badan ilaa iyo laba boqol oo laan oo guud ahaan dalka ah waxaana markaas aad ka heli karaysaa dalal kala duwan sida kenya rwanda burundi tanzania south sudan iyo etoobiya bangiga k c b wuxuu markaasi leeyahay adeegyo kala duwan sida markaasi maalgelinta xoolaha hagbadda ama ayuutada waxa u taqaano iyo sidoo kale maalgelinta ganacsiga adeega hagbadda ama ayuutada waxaa markaas qofku kaga faa'iidaysan karaa dad markaas inay iskugu imaadaan maalgashi waxaa waxa la mid ah ay doonayaan qofka in horumar ay ku gaarsida ay ku gaaraan sidoo kale ganacsiga sare ay ku qaadaan tiradooda waxaa markaasi la doonaya inay ahaadaan shan iyo weliba konton inta u dhexayso waxayna fursad markaas u helayaan inay helaan ilaa iyo laba boqol iyo konton milyan oo maalgelin ah muddo lix sano ah ayaa markaasi kusoo dhammaystiri karayaan bulshada soomaaliyeed waa markaasi ku isticmaali karaan hanaanka hagbadda ama ayuutadaba adeegan oo markaasi noqonaya mid si weyn markaasi uga faa'iidaysan karaan bangiga wuxuu markaasi leeyahay adeega k c b sahal bank waa qayb markaasi ka mid ah bangiyada k c b oo adeega af- waafaqsan shareecada islaamka waa hanaan oo markaas aan keli ah kaga shaq- ka- qofku ku shaqayn karo kobaca dhaqaalaha sidoo kalena ku hogaamin karo g- qiimihiisa ama sidoo kale ku- qiimaha markaasi ganacsigiisa heer sare uu kaga gaari karo waxa uuna markaasi ku siinaya adeega kala duwan ee waafaqsan shareecada islaamka waana adeega u gaar ah muslimiinta si ay uga faa'iidaystaan maantaba ka faa'iidaystay adeega- adeegyada ee k c b uu bixinayo oo tiglaanta kugu dhow ee bangiga dhammaan laamaha kala duwan ee bangiga ayaad markaasi ka heli- ka heli karaysaa adeegyada k c b sahal bank dhegeysta ma tahay ganacsade oo macaamiil ma- kama- kama tahay ka- bangiga k c b bank bal waxaad markaasi noo sheegtaa sida ugu dhaqsiyaha badan ama sida markaas uu bangiga k c b uu kaa caawiyo adeeg iyo weliba ganacsigaada wixii macluumaad dheeraad ah kala xiriir k c b eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber eber eber ama sidoo kale whatsappka kala xiriir eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber sideed toddoba ama booqol laanta kugu dhow ee bangiga k c b bank k c b bank waa saaxiibka bangiga dhegeystayaal maanta oo dhammaan aan kaga faa'iidsana dhegeysta dib aan ugu soo laabana barnaamijka hogaanka xaaladda dalka dhegeystayaal siyaasadda weliba dhanka eh, nyanza iyo weliba dhanka kisumu aan saaka diirada ku saarayno iyo booqashada markaasi madaxweynaha halka- dalka eh, ku-xigeenka dalka uu ku tegey eh, dhankaasi kisumu iyo nyanza halkaasoo booqasho kala duwan saddex maalmood uu ku qaadan doono sidoo kalena uu kula kulmi doono dad markaasi eh, ololihiisa siyaasadda uu ku geenayo kuna markaasi ka ga- dooni doono inuu ka gado hadafkiisa iyo mowqifkiisa ajandaha qorshaha markaasi u wato ina dhanka kisumu uu ku gado shalay ayaa markaasi eh, isku subaxyo kala duwan halkaasi uu ku sameeyey maanta sidoo kale uu sameyn doonaa berrina sidoo kale uu sameyn doonaa ilaa saddex maalmood laga gaaray halkaas ay kusii noqon doonaa waxaa markaasi dadka qaar ay leeyihiin ilin ayaa markaasi u furmay oo mar albaabkii markaasi horaan ka xirnaa ayuu iminkan asaga furtay kadib markii qaar ka mid a dhanka siyaasadda kuwa ka- ka faallooda sidoo kale kuwa markaasi siyaasadiisa aada sida dhow la socdo iyo kuwa markaasi siyaasadiisa dhanka kala teliya ay ku qasbeen wuxuu kala kulmaba halkaas inuu tago sidoo kalena uu laa- uu siyaasadiisa uu ku gado halkaas ayuu ballanqaadyo kala duwan iyo weliba dad markaas iskugu soo baxeen lacago uu ku siiyey oo si max- ay- waxa ay kaga bedeshaan ama sidoo kale ay noloshooda sare ugu soo qaataan ganacsigooda yaryar sida kuwa markaasi xo- een, kuwa markaasi yaryar ee qudaarta iibiya kuwa markaasi boodhaboodhaada kuwa markaasi ee kinyuusiya ama timajaraha waxyaala yaryar oo kooban halkaas iskugu soo baxeen ayuu lacag kala siinaya dhegeystayaal oo sidoo kale uu siyaasad eh, dabcan uu leeyahay in ay wax ku- ku ku qabsadaan inkastoo laakiin siyaasadda oo keliya uu kaga dan leeyahay waxyaalaha qaar ay sheegayaan ama waxyaalaha qaar markaas madaxweyne ku-xigeenka uu halkaas uu- ugu ballanqaadayo haddaba s- dhegeysta waxaa qaar markaas ay leeyihiin waxaa siyaasadda markaas uu ab- albaabadeeda xirneed uu iminkan dib u furay oo sidoo kale waxa uu markaas noqonayaa madaxweyne ah, dabcan nin markaas u hanqaltaagayo sidoo kalena dadka qaar halkaasi ka xanin eh, dabcan mamnuucka ahayd oo sidoo kale loo loo hodo siyaasadda ay aada ugu adkaan jirtay laakiin kisumu waxaa markaasi geenaya madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waxaa markaasi la sheegayaa in sidoo kale ay noqon doonto mid markaasi xere u noqon doonto oo sidoo kalena uu xudasho xoogan uu ku sameyn doono dadka halkaasi ku dhaqan uu ka- qaarna ay leeyihiin wuxuu markaasi suurtagal ah inuu kasoo jeedin doono badinkooda eh, sidoo kale dhankiisa iskugu soo jeedin doono oo dhamaan ay kasoo hayaami doonaan ama ay kasoo kici doonaan ama kasoo ay is- dabcan diyaara- doorashada aysan siin karin qaar ka mid a sida ay qa- qabaan madax ra-iisul wasaarihii hore dalka Raila Odinga Raila Odinga ayaa halkaasi u xorneed horaan oo waxaa markaasi la aaminsan yahay in shakhsiga halkaasi tego uu tegi karo laakiin ay qof markaasi cod uu ka heli karin sida qaar ay qabaan ruto waxaa laga yaabaa inuu ku helo laakiin kalsoonin dhan intee markaasi ayuu markaas iminkan ka heli karaa iyo sidoo kale albaabkii la rabay inuu furo muu fure waa sida waxyaalaha qaar ee culisyada markaasi hortaagnaa ee iminkan uu iska dareemi karo waana sidee ra- siyaasadda raila odinga iyo weliba booqashada waxyaalaha markaasi qofka uurka uu ka guwi karo dabcan tusaale haddaan usoo qaada adigoo gurigaada maanta adigoo ama caruurtaada sidoo kale aan dhexgalo anigoo sidoo kale kula tashanin maxaad dareemi karaysaa qaadka telefoonada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka telefoonka ku jira walaal soo dhowo magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
yuusuf kada waan ku salaam waa axmed waxaa wareera jooga axmed haye
haddaan u guda galo axmed cali miya
ma axmed xasan waaye axmed xasan haye
haddaan u guda galo mhm
horta waan soo dhaweynayaa socdaalka uu ku tagay yaansa macnaarta rutu mhm
yaasana maaragtay lama dhihi karo raila keliba ayaa u xiran aad i- aad iyo aad
marka waana maaragtay maxaan rajaynaa maaragtay socdaalka uu ku marayo saddexda beri wadanka ah mhm
in maaragtay lasoo dhaweyni doono oona laga dooran doono julaayr insha allah mhm
ballanqaadee hadda maaragtay ruutu uu fulinayo mhm
hadiradaw siyaasadan labada nin maxaa uga farfaracon ninka la yidhi ruutu mhm
ruutu waa- waxaa kolley hadda sidaan qabno madaxweynaha uhuru kuyaata waxaa maaragtay siyaasada dila yiro waxaa soo gelin jira waa isaga mhm
maanta dila yiro railana ee maaragtay soo isku siitaana salaamnimo laga dhaqaaqa ma garan mhm
marka labada nin makarata masalana ani maxaan dhihi lahaa raila hasa soo dhiibo maaragtay ninkan siyaasadda ha ku taageero hana yiro maaragtay niga waan soo dhiibe maxaan rabaa ina maaragtay markaa soo gashay dawladdaada waxa iga siiso mhm
hadhow macnaha intuu maaragtay qaayli iyo qalalaasi u ridi lahaa mhm
marka ani arrintaasi maaragtay sidaas maaragtay uu macoonigeyda iyo ra'yigeyda marka een, ninka labada nina isma qabsanayno een, meeshaas uu macnaratay uu aade ee, ruutuna saddexdaa beri waana la doorani ballanqaadaha maaragtay siduu sheegayaan maaragtay
وعرضي وين كلا سيحيان دونا إن شاء الله aad baad mahadsan tahay axmed eh, xasan ayuu ha dhegeysaa xagadheere iga soo wicay dhegeysaha qadka telefoonka fursadiisa eh, haddaan siiyo walaal soo dhow magacaaga hallo star f m waa tahay qadkaagu ku dhegeysahaasi ku jira markii lasoo beegsaan leeyahay walaal magacaaga
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu وعليكم cabdiqadar haye
walaal haddaan u gabagalo barnaamijka Mhm.
eh, william ruto iyo macnaha tegidiisa iyo booqashada uu ku tegay kisumu Mhm,
wali ana hadda inay wax soo kordhinayso ugu maleynaa waayo ruto wuxuu waayay garab weyn oo gacanta marka hore ay hal gacan ahaayeen mhm,
sida madaxweynaha uhuru kenyatta marka hore kusoo galeen jubilee mhm,
maadaama hadda dee uu noqday nin keligii ordaayo oo xisbi xisbi cusub samaystay oo jamaka harsila Mhm.
isaga wato mhm, raila laakiin macnaha hadda sidaan arko eh, meelaha uu tegaayo iyo meelaha uu sidii aday hadda saalaasha ani markaan qiimeeyo mhm, eh, waxba hadda ugu soo kordhinaysa kisumu waayo eh, ruto muddo badan ayuu macnaha ayuu ololo waday ha wado laakiin kenya waa iska dimuqraadi oo dee nin walba meesha markuu tago waa lagu soo dhaweyna mhm,
laakiin dee kolley dadka calafku iska jiraa oo macnaha waqti intiisa kusoo galo waa laga yaabaa laakiin hadda sidaysaa macnaha fiirinayo waxba inuu usoo kordhinayn baa aaminsana aad iyo aad
haba ahaatee dee xilliga lagu jirana maanta abaartan baa lagu jiraa eh, kuleel badan baa lagu jiraa meel badan oo lagu tagayo eh, maaragtay laga soo dhaweeyey ma jiraan saddex beriyaad ay joogayaan maqlahay kisumu laakiin sida isku soo baxyaha ay macnaha yihiin dadka way macnaha dadka hadda waxay iska noqdeen dad maaragtay meel walba dee dee nin imaado un lasoo dhaweey Mhm,
laakiin waa iska kenya ha ahaatee laakiin ruto xaaladiisa macnaha markaan fiiriyo uma malaynaya hadda su- kisumu tegideeda inuu maaragtay ama cod ku helayo ama uu uu wax ka qabanayo ka aaminsanayo mhm,
laakiin raila muddo badan ay tahaa uu dalkan qatar u galay ee, dhibaato badanaa u dhacday laakiin raila hadda hadduu maaragtay ay siin waayaan ama codka siin waayaan mhm,
kulley asaga laftigiisa wuu tegay kisumu meesha kasoo jeeda waayo wuu tegay ha tago laakiin sida soo dhaweynta markaa labada isku fiiriso mhm.
si raila loo soo dhaweynaya iyo ninkan kale si loo soo dhaweynaya farq weyn oo udhexeeya aad iyo aad Is- isagana waa ogyahay uu dareensan yahay Mhm, midda kale adi laftigaaga hadda adiga ila hadlaya haddaad gobol kasoo jeedo oo doo- aad doorasho u taagan tahay mhm, meesha aad kasoo jeedo waad ku xisaabtamaysaa mhm.
laakiin meel aad kasoo jeedin markaad tagto waxaad kamid tahay meel marti aad ku tahay aad iyo aad
sida macnaha lagu soo dhaweynayo waa lagu qoslayaa oo waa lagu waa iska soo baxayaan dadka ma ogiye macnaha sida adiga niyadaada ku jirto de ilaahay waa ci- anaga cilmi qaymani uurkaaga waxaa ku jiro inaadan meeshan macnaha kasoo jeedin Eh, maaragtay mar walba aad cabsanayso ama uu dhibkaa soo gaaraa welwel waxaa sheegi lahayd oo dilowdo waxaa hadda saddex beri inuu meesha joogo keenay waxaa waaye waxyaabo badan oo akrin lahaa buu la baqaya aad baad u mahadsantahay cabdiqadarow waa hagaag idaacadda star f m codka gobolka hooy bari ayaa dhegeysaneysaan dhegeystayaal gabagabadii barnaamijka aan soo gaarnay intaan aan si dhaadhicin dhegeystayaasha qaydka telefoonada marka hore aan soo qabto mid ka mid ah adeega qaybta barnaamijka dunidan waxay way tallaabsatay ayaa laleeyahay waxaa markaasi la joogaa dunia casri ah adeega internetka waxa uu noqday mid markaasi aan laga maarmi karin waayo waxaad markaasi ka faaideysan kartaa adeegyada kala duwan markaad haysato internet waxaad helaysaa adeegyada dowladda sida waxyaalaha markaas adeega aad u baahan tahay sida codsha- codsashada baasaboorka laysinka darawalnimada iyo waxaa lamidka sidoo kale waxaad markaas qofku ka heli karaya ama ka faaideysan karaa adeegyada sida qaas ku ah asaga inaad familigaada iyo sidoo kale asxaabtada aad kula hadlasho waxaa lamidka sida quruxda badan internet taya leh waafi ah ee heli karto shirkada safaricom ee ku fududaysay dhegeysta ma leedahay telefoon casri ah internetna isticmaasha waxaan markaas ula jeedaa inaad booqan karto shabakada sida star f m www star f m co k si aad u hesho warar markaasi sugan xaqiiqa ah haddii aad markaasi aad dhegeysan wararkii markaasi tobanka barkole muliid maxamed shuuriye sidoo kale faadumo aysan akhrinaysa aad ku ay ku dhaafeen iminka dib ayaad uga heli kartaa youtube-ka sidoo kale waad ka daawan karta waxyaala muuqaala ku cajiibgaroo diin ah oo markaasi adiga ku anfacay wax ku ool ah haddaba dhegeysta safaricom waxay markaasi kulada ka faa'iideysaa adeega internetka si aad u hesho waxyaabo badan oo aad markaasi aad u baahan tahay qof waliba oo ka mid ah macaamiisha safaricom wuxuu markaas kaga faaiisan karaa adeega internetka xirfad cusub ayaad kaga baran karaysaa sida hablaha inay markaasi ka bartaan cunno karinta haddii aad odayga markaasi kugu wareeray ama sidoo kale uu kugu wareersan yahay dabcan waa inaad dib iskugu labataa is dhahdaa dabcan halkay wax ka qaldan yihiin asaga ayaa markaasi guriga uu ku joogaa ninka waa inaad markaas iska saxdaa waxyaalaha qaar oo markaas inaa ma aha indhaha iska taagto oo leedahay kolba ninkii cunto ma cunaaya bal aniga gabdhaha ama aniga caruurta waxaan iska walwalaaqana ama waxaan iska karsano waa inaa markaas isweydiisaa waa inaa markaas dhahdaa ninkan wuxuu cunto sababta wax igaga cunila maxay tahay talow ninkan waxyaalo kala u qorson maya waxyaalo uma qorsoonee intay waxyaalo kale soo bixin waa marka hore in adiga iska hortagtaa oo markaas isqabataa isdabaqabataa si ay hadhow buuqi qayli iyo stress baa ihayeen madax xanuun baa madaxa i xanuunaya saddex maalmood sidan baan ahay iyo waan buuqsanahay iyo sidan baa igu furan sidan nibuyeela u ixasde howlahaas intaad gelinbo iminkan maanta telefoonkaada soo qabsa kadibna ku shuba kaarkaada oo sidoo kale kaga sii bedelo qeybta internetka star five four four hash ama xidig shan afar afar afar geeska kadibna ka baro qeybta ugu wanaagsan ee cuni karinta oo si markaasi oo ninkaada uu kugu xasilo kugu dego oo sidoo kale noqoto mid markaasi lagu soo hoydo oo marwalba gacanteeda loo baahan yahay balka waran dhegeysa adigoo telefoonkaada gacanta ku haysa ayaa sidoo kale war dhammaystiran helaysaa waxaa sidoo kale ka daalacan karaysaa kala heli kartaa dunida sida waxyaalaha iyo daaficieda sida wax kala socdaan waa goorma waa markaad internet haysatay adeega internetka ee shirkada isgaarsiinta safaricom dhegeystay waana fursad markaasi dahabi ah mar kale aan kusan kusoo marayna ma jeceshahay inaad muxaadaro gabeeyo iyo waxyaaba kala duwan aad daawatid dhegeyste aan kugu sii daro dhegeyste marka aan kasoo tognay taasi haddaba shirkada markii aan kasoo tognay safaricom haddaba bangiga k c b asagana halkan wuxuu markaasi war fara farxad u hayaa dadka ganacsatada yaryar dadka ganacsigooda uu aada u hooseeya dadka markaasi ayaga doonaya inay ganacsi abaabulaan ama samaystaan bangiga k c b ayaa markaasi ku garab taagan macaamiisha ama macaamiisha doonaya inuu kabciyo ama ganacsigooda uu kabciyo dhegeysa qorsaha qorshahaasi haddii markaas iminka uu kaa maqnaa iminka shirkada ama bangiga k c b ayaa ku keena haddaba maanta bangiga k c b ayaa saaxiibka hadafkaada ah halkaad joogto islamarkaana xaqiijinaya inuu ganacsigaada heerkaad doonayso uu kaa gaarsiiyo k c b waa bank waa markaasi uu leeyahay ama xarumo kala duwan uu leeyahay ama uu ku leeyahay ilaa iyo laba boqol oo laan guud ahaan dalka waxaadna markaasi ka helaysaa dalalka kenya rwanda burundi tanzania south sudan iyo etoobiya bangiga k c b waxa uu markaas leeyahay adeegyada kala duwan sida maalgelinta xoolaha hagbadda maalgelinta ganacsiga adeegyada hagbadda ama ayuutada waxaa markaas kaga faa'iideysan karaan dad iskugu imaaday oo maalgashi iyo wax lamid ah doonayo tiradoodana ay tahay shan ilaa iyo konton qof waxaana markaasi fursad u helayaan inay helaan ilaa iyo laba boqol iyo konton milyan oo maalgelin ah maalin muddo lix sanana ayaa qofka uu kusoo celin kara dhegeyste bulshada soomaaliyeed waa kuwa markaas isticmaala hanaanka hagbadda ama yuutada adeegan ayaa markaasi noqonaya mid ay si weyn uga faa'iidi karayaan bangiga waxaa markaasuu leeyahay adeega k c b sahal bank waa qayb markaasi kamid ah bangiyada k c b oo adeega waafaqsan shareecada islaamka waana hanaan aad markaasi keliya ka shaqaysan karto kuna kobcin karto dhaqaalahaada waxaana uuna siinayaa adeegyada kala duwan ee waafaqsan shareecada islaamka waana adeeg markaas u gaaraas muslimiinta si ay uga faa'idaystaan maantaba ka faa'iidaysta adeegyada kala duwan ee bangiga uu bixinaya ee k c b oo tag laanta kugu dhow ee bangiga dhammaan laamaha kala duwan ee bangiga ayaa markaasi ka helaysa adeegyada k c b bank sahal banking dhegeyste ma tahay ganacsade macaamiil ka ah bangiga k c b e waa k c b k c b bangiga bal waxaad markaasi noo sheegtaa sida uu bangiga k c b uu kaa caawiyo ama uga kuu caawiyey adeega iyo weliba adeegaada iyo adiga iyo weliba adeega ganacsigaada dhegeyste wixii macluumaad dheeraada kala xiriir ee k c b eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber eber eber ama whatsappka waa eber toddoba hal eber sideed toddoba eber sideed toddoba ama booqo ballaanta kugu dhow ee bangiga ee k c b k c b waa saaxiibka bangiga dhegeysta maantaba waa fursadan haska beeldareen oo kaga faaideyso si markaasi sare aad u qaado ganacsigaada dhegeysa gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay hal dhegeysaaan qadka telefoonka sina kadibna barnaamijkan soo afmiraya dhegeysaha qadka telefoonka ku jira iyo barnaamijka hadduu la socday walaal soo dhow magacaaga wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu isaaq cabdulaahi mombasa waa la socotay barnaamijkan filaya si fiican aan ula socday maasha allah khayr barnaamijka waxaa waaye aada u maanta dadkiisa gaar u leeyahay aada iyo aad markaasoo waa arrinta waxaa waaye raila iyo ka dhexay soomaalka maxaa ku lahaa ruto aada iyo aada iyo booqashada kisumu ku tegay ruto ha ha ha waa nin arrinta waxaa waye horta waxaa waaye ninkan odaygan railaga mhm kollay dhowr safarba waxaa waaye uu rabay inuu madaxweyne noqdo laakiin way u noqon weyse ma garat aye safartana kollayta saa se u socoto saadaasha waa loo jeedaa ma garat mhm maxaa yeelay qaabkii loo hadli lahaa baa ninka ka ayaa ka maqan aye habka dadka loo soo jiidan lahaa waxa waaye dadka waxa waaye oo wax loo sheegi lahaa asaga waxa waaye wixiisa dhan waa xoogsi wax dhiba xoogsanaya ma garat mar haddaad xoogsida noqotana waxa meeris ma garat asaga ninkan waxa waaye hata waxa waaye ninka codowgiisa waxa waaye gurigiisa ugu tegaya bal hadda wuxuu samaynaya markuu uu meel isku imaadaan fagaaro waxa waaye hadal fiican wuxuu dhahaya ninka walaalkayga waxa waaye uhuru waxa lagu dhigay waa kulli waa arkaysa waxa waaye wixii lagu dhigay kulli uhuru ninka wuxuu ku dhigay waa arkaysa ninkaas wuxuu leeyahay markuu meel tagan wuxuu dhahay ninka ra-iisul wasaare ahaan jiray hadda ka hore waa magaca fiican buu ku hadla laakiin ninka wuxuu leeyahay mar kastoo markuu meel fagaaro hadal ka jidan wuxuu leeyahay haddaana shimalate waa kugu xirin haddaana saan ku yidhin had- war waxaas wax socona maaniyo ma garatay haye meesha kolleyto meesha kolley si ninka qaandoon ku sigan iyo allah oguma garat asaga laakiin wixiis dhan waa xoogsanaya oo xoog buray in wax ku qaato marka een, muxuu usu- marka asaaqo markaa fiiriso booqashada kisumu uu ku tegay ee ruto maxay usoo kordhinaysaa sidee kalsooni wallaahi waxay sax Mhm, mhm, waxay u- waxay usoo kordhinaysaa waxaa waye siyaasadiisa weli waxaa waye kor usii kacaysaa sii kor- kobcaysaa mogiin mhm.
waxba yacni kama soo aniga shalay marka waxaa jirtay waxaan haysan in waxaa waye lasoo fujin doono ma garat aad iyo aad laakiin si weji ka duwan buu meesha oola tegay oo yacni si dadka waxaa waaye so waxay waxay dhahan magara markay maamaha waxay dhahan waxaa jira la yidhaha waxaa waaye maneno mazuri utoa nyoka tanguni maqashay Mhm, marka hadalka wanaagsan budku kasoo bixiyaa maska ma garan aad iyo aad marka ninka si fiican buu hadal markuu meel kastoo tago hadal fiican buu ka hadla markuu dhameysay ah, maalinkii shujaa- shujaadey waa kii u hadlaya uu dhahayo waxaa waaye ninka walaalkii waxaa waaye uhuru waxban maan ka qabanay een, waxaa waaye ra-iisul wasaarihii hore waxaa waaye dalka waxaa waaye ninka odaygan si fiican wax- hadal fiican moogi hadal xun naftiisa kama soo baxay ninkan marka waxaa leedahay waxaasuu ku kasbaday wa taasuu ku meel maraabo aad baad umaadsantahay isaaq cabdulaahi mombaasa haye waay akhi shukran aad u mahadsan yahay isaaq cabdulaahi mombaasa ee naga soo wacay sida quruxda badan fikirkiisa ah uga dhiibta dhegeystayaal gowracan barnaamijkan soo gabagabeyn doona hadduu ibaar halkan laakiin hal qodka telefoonka walaal soo dhow magacaaga
oo salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa ducaale ducaale mombaasa
haa soo dhow saaxib
waxaan soo dhawaada walaalow Mhm,
horta meel nin kastoo waddan kasta inuu tago horta xorba u mhm,
haya waddanka rift valley dhaara rayla markuu tago waa wey wax hadda isu soo baxay mhm,
kasiimo hadduu tagayna waxa hadda maanta rayla taa ay ka goynaysa mhm,
mala mhm,
ninkan sagaal sano oo madax- uu madaxweyne uu ahaa prime minister uu soo ahaa ninkan mhm.
iyuu soo ahaa madaxweyne ku-xigeen ninkan ruto aad iyo aad
sagaalkaas sana wuxuu qaban waayay Mhm,
wax uu qabanayo malaho mhm,
ninkan rayla weli jansis kama helin dowladda mhm,
markii ra-iisul wasaaraha u ahaa ninkii kibaaki ahaa cadaadinaha mhm,
marka labada nin waxqaba haddii la dhaho ninka ruuta wuxuu qabta lama garaa rayla wuxuu qabta waa adag mhm,
kadib baa maanta aan haysana ninka keena asuu ahaa mhm, inkastoo rayla uu ku- uu ku taagnaa kibaaki uu ku taagnaa berigaas mhm,
haddana dawladda mucaarad buu ku ahaa un.
mhm.
nin baa lahaa lahidee aan ka maqlaya langata yuu wax ka qaban lahaa hadduu wax qaban lahaa fikirkiisa oo dhegeystahaasi
ee ah dhegeystahaasi waa fikirkiisa ha kaad um ka hadal hadda ducaalow markaa ninkan askaasa soodkan oo taamishkii waxa la dhaho soodka oo ku hadalku midkan ruuto yuu kaga horreeya ninkan laakiin taas iyada eh Mhm.
waxay soo kordhinaysa male
haye
marka maxaa nimanka labada nin laba nin oo lasgar dhigayo maaha markii hadde janwari markii la gaaro aha
unbaa la ogaan doonaa booshishinka meesha sida sida noqon doonto Mm.
marka ani maoniyey ahaan ninka rayla Mhm.
taageer hataa kama rabo nimankan hataa taageer kama rabo kine koloso kine tangula mandhafadi wax maanta taageero uga banaya hataa kuwaa uga baahan yihi Mhm.
male aad iyo aad baad mahadsantah ducaale marka ninka- ninka rayla alla doortaan lay ninka rayla ha lagu dabanaysalmen aad baad mahadsantahay waa lolihiisa oo dhinac ka wata isagana dhegeystaha halka ee, qadka telefoonka ugu dambe ayaan siinaya kadibna barnaamijkan soo gabagabina walaal hal daqiiqa haysataa soo dhawaan ku salaamaya magacaaga halo star f m halo star f m halo star f m waan ka xumay dhegeystahaasi dabcan aaladda uu naga dhegeysanayaa ku dheer waxaan leeyahay iska gaabiya dhegeystaha xige walaal soo dhawo magacaaga
asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مسؤول لابتي
aabaha nabadda ee baariyow آبها نبدا قارن سو دبو in badan in badan baan ku salaamaya marka kuwa telefonka uu iigeli waayo saakayga uu iigeli waayo wallaahi hamuun baan u qabay inaan ku salaamo آد يا صاحب سو دبو
walaal macaane waan ku dhowahay si wanaagsan baan ugu dhowahay soomaali weyn meelay ku nooshahay dawooyinka soomaaliyeed waan salaamaya آد يا sharafta badan dhegta ku hayso آد يا
marka koowaad siyaasadan aad baa loogu talaxkayay oo in badan baa la falanqeeyey oo in badan baa la rogrogay kaableen culus oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo maaragtay bremnistii hore dolankooda aad u adagyaa wadanka ka jiraan marka ani waxaan leeyahay warnee horta muhiimada wadanka waa nabada wadanka inay kenyaanka ay walaal noqdaan isfahmaan gacmo isqabsadaan wax waa doorasho weyne mari weyne tegi doontaa nin baan ku guulaysan doonaa ninkan raila ee waa nin oday eh wuxuu soo maray prime minister wuxuu soo maray madaxweyne ku-xigeen waxyaalo fara badan buu soo maray haddana waxaan arkaynaa maaragtay inuu maaragtay gumadhiga hadalkiisa markaan fiiriyo dadka isaga xubinta u ahaa sida watangula muxuu aha moses davadi kalonso matioka ragga isaga maanta garabkiisa ahaayeen oo dhan nin walba madaxweynimo u loolamayo maxaa yeele haddii shimbirta baalka laga goolay maxay ku duuli power ay ku gacdo ma laha male
waxaana uu wadoo dhanna waa iska dhalanteed aniga waxaan arkayaa duqa odayga inuu aayarko nin gacanta soo qabto u dha ninkana nimbasa xisbigayge inuu dhahan baa ku wanaagsan laakiin ma haddii intuu maanta ololod galo oo goobta looga dhaqaaqo oo koonjaan looga dhaqaaqo isasdhac weyn bay ku keenaysaa aada iyo aad inkasta oo maaragtay maanta hansheega asiga uhuru ay isla garab galeen oo wadanka qar fara badanna u geyste oo meesha yaallo maxaa yeele ruto hadduu tago kizumu kizumu waa kenyan wadankan bay ka tirsan tahay mid- midigoodina ma qabto madaxweyne ku-xigeenkana waa laga soo dhaweyni haddii laleeyahay toban sagaal sano uu madaxweyne ku-xigeen ahaay muxuu qabtay madaxweyne uhuru muxuu qabtay asaa wadan wadanka maanta ay deed ay la degtee aada ad umaadsanta abaha nabadda marka walaal macaan aniga waxaan rabaa kenyaanka inay mid noqdaan ay ayaga waxaan siyaasadan iyo waxaan dinac iska dhigaan ayaga ay midoobaan Aad iyo aad.
wadanka waan arkaynaa maxaafad u qaraacayo hadda maanta aada iyo aad marka waxba hadalka kuma sii dheereynayo siyaasadana waa iska xamaasa kuulishahay aada iyo aad aada iyo aad aabbaha nabadda waan ku salaam waan ku salaamay danagala aad abada waayo aad baa umaadsantahay waa aabbaha nabadda qadka telefoonka u dambeeya dhegeystayaal masiibada kalo barnaamijka inkastoo arkay dhegeystayaal aad u tiro badan ee farmo ii soo qoraan leeyihiin saaxiib inaan qaadka telefoonada ka qayb qaadana ayaan rabnaa fadlan waan ka raaligelinaa dhegeystayaasha oo halkaas aan kusoo afmiraya barnaamijka dhegeystana intaan kus intaan soo afmir barnaamijka dabcan iyo ogolaada inaan markaasi soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal haddaba ee shirkadda safaricom waxay kuleeda markaasi sidoo kale ay kuleeda ka faa'iideyso dunida waa mid tallaabsatay oo waxaa markaas la jooga dunia casriyooday adeega internetka waxaa markaas noqday mid markaas marraba aan laga maarmi karin waayo waxaad markaas kaga faa'iideysan kartaa adeegyada kala duwan markaad haysato internet waxaad helaysaa adeegyada dowladda sida markaasi codsashada basaboorka laysanka darawalnimada iyo waxa lamidka sidoo kale waxaad helaysaa adeegyada ka- eh, adiga markaasi khaaska ku ah inaa markaasi faamiligaada asxaabtaada markaasi kulan wada qaadataan oo dhanka videoga ah oo markaasi wicitaanada ah oo internetka dhegeysta xol bay ku xiran yihiin dhegeysta maladaha telefoon casri ah internet ma isticmaasha waxaa markaas ula jeedaa inaad markaasi booqosho shabakada sida shabakada www star fm co k si aad ogasho wararkii ugu dambeeyay xaqiiqda ah ee markaasi star f m ay kugu talagashay waxaana dhan waxaa ku salaysa internetka qadka adiga markaasi aad isticmaalayso youtube-ka oo aad markaasi ka daawan karta muuqaalo diini ah wax markaasi kool ah haddaba safaricom waxay markaasi kuleedahay ka faa'iideyso adeegan internetka si aad u hesho waxyaaba kala duwan oo aad u badan oo aad- aad u baahan tahay qof waliba waxaa markaasi ka mid ah macaamiisha safaricom oo- uu markaasi kaga faa'iideysan karaa adeegyada internetka xirfadaha cusub iyo markaasi qofka ka baran karaa sida hablaha markaasi inay ka baran karayaan cunno kala duwan markaas cunno macaan ah haddii aad aragto xaajigaada oo xilli hore kaasii carara kaasii tegaya kuleeda meelahaasaan waan sii daahsanaya meelahaasaan kasii qurcanaya ama kuleeyahay iska daa gaaska ee u kacsana casho ma rabo ee caanaan iska cabaya dabcan waxaan kuleeyahay marka hore iska hubi iska jagaree iska fiiri bal gacantaada fiiri iyo sidoo kale waa inaad fiirisaa jikada oo markaasi aad mar walba ku jirto waxaad karanayn la garanaynin jikada mar walbana aad ku dhex jirto waxaan kuleeyahay iska hubi iska ilaali waxaa karanayso waa inaad hubsataa saaxiib waa lagu leeyahay fursadan maanta waad iska fiil dareen inaad sidoo kale ka faa'iidaysato oo aad markaasi hesho waxa muhiim ah adiga ku ah dhegeystayaal waana shirkadda safaricom qaybta markaasi internetka isagoo dhan waxaan ku leenahay saaxiib waa inaad fahansaa oo qaraada star five four four hash ama xidig shan afar afar afar gees bal ka waran dhegeyste adigoo telefoonkaada gacanta ku haysta ayaad wax waliba halkaasi kala socon kartaa ma jeceshahay inaad muxaadaro gabayo waxaaba kala duwan aad daawatid internetka dhegeystayaal maanta waad haystaa fursadaasi oo markaasi waa inaan wada isticmaalnaa qaabka internetka ee safaricom ee kugu dala ka kugu talagashay oona aada u fudud dhegeyste lacag qiimo yar iyo weliba xawaare aada u sare oo afar iyo labaatanka saac ama isbuuciba ama bishii aad u isticmaali karto internetka sidaad doonta dhegeystayaal halkaas ayaan kusoo afmiraya barnaamijka hogaanka dhegeystayaal oo aalaba inala socodsiiyo yuusuf bakad oo aad ku mahadsantiin sidoo quruxda badan fikirkiina aragtida inooga dhiibataan oo sidoo kale aan iskula jaahan qaadno siyaasadda saaka diiraddan ku saaray booqashada iyo weliba waxyaalaha markaasi kaga soo bixi karo saddexda isbuuc ama saddexda maalmood uu ku tegay halkaasi kisumu ama nyanza booqashada homa bay kimigori iyo sidoo kale kisumu madaxweyne ku-xigeenka dalka weli ruto iyo waxyaalaha markaasi laga saadaalin karo laga soo bixi karo inkastoo dhegeystayaasha fikirkooda aragtidooda aan dhegeysanay sida roble iyo cusmaan sheekh maxamed ifo saciid cabdulaahi wajeer soomane maxamed yunis oo dhankaasi balanbala iyo bashiir cabdi dhanka dhadhaab axmed xasan dhanka hagardheera iyo sidoo kale cabdiqaadir dhanka dhadhaab isaaq cabdulaahi mombasa iyo sidoo kale dhegeysi dhanka isaaq cabdulaahi mombasa iyo sidoo kale ducaale mombasa iyo aabbaha nabadda gaarane oo dhankaasi gaarisa inaga soo caadi umaasiin dhegeystayaasha sharafta qaayaha qadarinta mudan sida quruxda badan ay markaasi barnaamijkaas kula jahan qaaday fikirkooda arrintadan oga dhiibteen anigana waxaa leeyahay shukran shakuuran waa shukran jaziilan dhegeysa mahadsantihiin sidaasi nabadgelyo maalinta berito iyo arrimaha qoyska qamiista